العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني في الله waxaan ku ballansanayn muxaadarooyinkeenii musalsalka ilaa xalay dhowr muxaadaro ayaa inoo soo baxday caawa waxaa martiinoo ah shaykhuna adoctor sheekh maxamed cusmaan xafidahullah wadawda taqaanaan in badan oo kamid a oo ah culimadeeni waaweyneyd in badan dacwadan kusoo jirtay hadday noqoto east africa gaar ahaan soomaaliya kenya wadamadaas oo dhan iyo yurub jazaahullahu khayr culimadii ilaahay diintan kusoo anfacay wax badan dacwada usoo qabtay ayuu kamid yahay una rajeynayna insha allah khayr fara badan mawduuca sheekeenu cawn looga qorayah waxa weeye alinxiraaf asbaabuhu madaahiruhu wa cilaajuh mawduucaasaan rabnaa inuu sheekhu caawa inagala qayb qaatay insha allah marka waxaan kusoo dhaweynayaa sheekuna adoctor sheekh maxamed cusmaan falyatafadal sheekh mashkuuran
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ولا ليال إلهي بأم هذا إسكال عز وجل إلهي جي إنك كل ميي كلا كان oo aan rajaynayna inaan kala faa'iidaysano waa nicmo ilaahay caza wajal inagoo meel aada u kala dheer oo aada u kala fog joogna inuu ilaahay inoo nicmeeyey in aan maaragtay ismaqli karno bal laga yaabo inaan is arki karno oo aan kala faa'iidaysano waa nicmo weyn oo ka mida nicmooyinka ilaahay caza wajal marka ilaahay baa mahad iska leh mahad kadib ilaahay mahaddiisa kadib waxaa mahadle walaalaha ka shaqeeyey inaan yacni halkan aan kala faa'iidaysano oo insha allahu tacaala ilaahay uu miisaanka xasanaadka inoogu daro maalin aan u baahannahay in ilaahay dembigeennana dhaafo xasanaadkeennana inoo ziyaadiyo mawduuca sida loo sheegay waa mawduuc la xiriira caqiidada waa inxiraafka ama waxaan la yidhaahdo diinta oo yacni laga leexdo ama lagu maaragtay xeel dheeraado asbaabaha keena iyo madaahirta ee lagu garto iyo sida loo cilaajinahayo insha allahu tacaala waxaad og tihiin walaalayaal diintan islaamka albaabka laga soo galaa waa tawxiidka caqiidada wey asaaska diinta islaamka laga soo galaa waa tawxiidka wey walaqad bacahnaa fi kulli ummatin rasuulan an icbudu llaha wajtanibu taaguut ambiyadii ilaahay oo dhan dhammaantood hal yacni risaaladoodu mid bay ahayd xagga caqiidada iyo tawxiidka mid bay ka ahayd laakiin shareecadoodu way kala duwanayd sida xadiid saxiixa nebigu ugu yidhi calayhi salaatu wassalaam naxnu macaashira alambiyaai abnaau callaatin diinuna waaxid haddaan anagu ambiyadii ilaahay nahay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam waxaan nahay buu yidhi carruur isku aabba ah laakiin yacni waxaa loola jeedaa asalka diintu waa mid laakiin waxaa kala duwanaa oo mar kasta farqi u dhexeeyey shareecada iyo ma arkaysaa waxyaalaha tafaasiisha ah marka diintan islaamka furaha lagu soo galaa waa tawxiidka iyo caqiidada nebiga calayhi salaatu wassalaam fatradii uu maka joogay ummadda kama daaweyneynin zake iyo salaad wuxuu ka daaweynayey caqiidada iyo tawxiidka sida culummadoo dhan ay ka hadlaan marka muddadaasoo dhan waxaa ummadda laga daaweynayey inay tawxiidka qaataan oo ay fahmaan macna laa ilaha ila allah muxamedun rasuulullah waxaad og tihiin diinta islaamka ama qur-aanka kariimka haddaad akridid qur-aanku waa tawxiid muhiimada ugu weyn oo qur-aanka laga leeyahay waxaa weeye in dadku ay iimaan helaan oo ilaahay rumeeyaan oo ay caqiidada iyo tawxiidka qaataan suuradda qur-aanka lagu bilaabay oo umul qur'aan ah ood kulligiin taqaanaan ood ku tukataan oo suurat alfaatixa aad u taqaanaan ilaahay wuxuu ku bilaabay caza wajal suuraddaas hooyada qur-aanka ah tawxiidka lagu bilaabay alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waa tawxiid alrububiya alraxmani alraxiim tawxiid alasmaa'i waasifaat maliki maliki yowm iddiin tawxiid aluluhiya suuraddii qur-aanka lagu furay oo lagu bilaabay waxay ka hadlaysaa tawxiidkay ka hadlaysaa saddexdii nooc ee tawxiidka ee dadku inay ilaahay u bartaan laga rabay oo rububiyadiisa iyo iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo uluhiyadiisa dayib suuradda lagu khatimay qur-aanka oo ugu dambaysa qur-aanka tawxiidkii weeye iyaduna qul acuudu birabbi nnaas tawxiid rububiya maliki innaas ilaahi innaas waxaa weeye qur-aanka maa budi'a bilqur'aan khutima bilqur'aan qur-aankii shaygii lagu bilaabay oo tawxiidka iyo caqiidada islaamka ayaa qur-aankiina lagu khatimay waxaad dhihi kartaa sheekh waxa u dhexeeya ka waran intaas qur-aanka u dhexeeya qur-aanka u dhexeeya acdam aaya fi lqur'aan aayadda ugu weyn qur-aanka allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum maxay ugu weynaatay qur-aanka tawxiid wey caqiido wey suuraddaad suurat likhlaas qul huwallah loo yaqaano waxa weeye suurad aada u kooban nabigu calayhi afdal asalaatu watasliim xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi qul huwa allah tacdilu thulutha alqur'aan waxay u dhigantaa qur-aanka saddex marka loo qaybiyo meel macnaha maaha xagga dherarka maxay ku mutaysatay lianna fiiha caqiida fiiha tawxiid fiiha sifaatu rabb sifaatu araxmaan marka walaalayaal waxaa weeye furaha diinta islaamka lagu soo galo oo albaabka lagu furo waa tawxiidka wey qofkaan furahaas haysaninna diinta islaamka ka mid ma aha horta waa in qofku uu ogaadaa in furahaas uu helo furahaas oo ah kadib dabcan furuhu asnaan buu yeelanayaa sida aathaar saxiixa ku soo aroortay furuhu hadduusan ilka lahayn guriga kuu furi mayo furuhu hadduusan ilka lahayn waxba kuu furi mayo sida selafka ka soo aroortay radia allahu waraximahum allahu jamiican waxaa weeye furahaagu waa inuu ilka leeyahay ilig waa salaadii ilig waa soomkii ilig waa xajkii ilig waa zinadii oo laga tago ribadii oo laga tago mukhadaraadka oo laga tago maxaa la yidhaahdaa waya yani ilka waa inuu leeyahay hadduusan ilka lahayn furuhu waa iska wareegayaa wax uu kuu furahayo ma ay jirto arrintaa waa arrin xaqiiqa wey marka qodobka ugu horeeya ee la doonaya in la fahmo waxa weeye diintan islaamka furaha lagu soo galo waxa weeye waa waa caqiidada iyo tawxiidka waana furaha loo baahan yahay in qofku uu fahmo shirkigana uu ka dheeraado anwaacdiisoo dhan oo qofku uu tawxiidka taxqiijiyo luqmaan oo ahaa nin saalixa oo wanaagsan baa ilaahay caza wajalla dardaarankiisii markuu qur-aanka soo qaatay luqmaan dardaarankiisii waxaa culummadu ay ka qaataan waxa la yidhaahdo alawlawiyaat alawlawiyaat ama priorities qofka mu'minkaa maxaa laga doonayaa noloshiisa inuu ku bilaabo tafaasiirtao dhan way ka hadlayaan luqmaan wuxuu wiilkiisa kow u sheegay intuusan wax kale kala hadlin salaad kalama hadlin akhlaaq kalama hadlin yaa bunaya laa tushrik billaah ina shirka la dulmun cadiim culummadu waxaa weeye tawxiidka waxay ka qaataan aayaddaas inay tahay shayga ugu horeeya ee ilmaha maaragtay lagu barbaariyo ama qofka weynba lagu barbaariyo inuu caqiidada qaato tawxiidka qaato shirkigana uu ka dheeraado qaacidadaas markaan isla fahamno oo ah furihii diinta islaamka oo nebigu calayhi salaatu wasalaam saddex iyo tobankii sano uuma ka joogay dadka uu tawxiidka ugu yeerayay oo waxa ummaddu ay yani islaamka lagu soo galaa qofka uu yahay bal waxaa jannada lagu gelayaa jannada waxaa lagu gelayaa waxa weeye waxaa waa laa ilaha ila allah muxamedun rasuulullah abu abu hurayra xadiidkiisa saxiixa ahaa ayuu wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah maalinta qiyaamaha qofka ugu mudan waayo shafaacadaada yaa helaya shafaacadaada maalinta qiyaamaha nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qaala laa ilaaha ila allah khaalisan min qalbih dakhala aljanna qofka laa ilaaha ila allah yidhaahda khaalisan min qalbihina culummadu waxay ka qaateen in uu la yimaado yani waxyaalihii la amray oo uu la yimaado ilkihii aan idiin sheegayey inuu la yimaado jannaduu gelayaa buu yidhi nebigu caleyhi afdal asalaatu watasliim haddaan usoo laabto mawduuca culummadu siyaalo badan bay u cabiraan qolo waxay ka cabiraan alinxiraaf sida hadda culummadu ay mawduuc ay codsadeen qolo waxay ka cabiraan alguluw watawasuc fii baabi atakfiir dadka oo yani guluw diinta oo laga leexdo oo waxaan qofkii loo dirin uu qaato daahiradaas aad iyo aad bay u badan tahay waxaana keena qofku inuu si xun u fakero qofku inuu si xun u fakero hadduu qofku si xun u fakero tafkiirkiisuna xumaado waxaa xumaanaya sida uu yani diinta islaamka u arkayo ama u qaadanayo kadibna waxaa imaanaya inuu qofkii inxiraafo oo diintii islaamka uu uu ka inxiraafo oo uu xadka ka baxo oo uu ka leexdo mawduucaas insha allahu tacaala ayaan jecel lahay caawa inaan ka hadalno waxaanan yani qaadanaynaa tacriifkii salafku ay qaateen oo alguluw oo nebiguna uu qaatay calayhi salaatu wassalaam maxaa yeelay inxiraafku waa tasmiye dambe oo cusub laakiin nebigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu ka cabiray alguluw buu ka cabiray oo ah xagjirnimo qur-aankuna ilaahay wuxuu leeyahay laa takluu fii diinikum diintiina ha ka dhexbixinina oo ha ka inxiraafinina oo ha ku xadgudbinina xadkeeda ha ka bixinina sidaasuu maaragtay uu nebigu qur-aankuna ka cabiray nebiguna ka cabiray caleyhi afdal asalaatu watasliim ma rabo inaan tacriifaadka quluwiga iyo macaanidiisa aan ku dheeraado laakiin inxiraafka jira baan ka hadlaya iyo quluwiga kow qodobka ugu horeeya oo hadda taagan waktiga aan hadda idinla hadlayo waxa weeye alinxiraaf fi munaasabaati alacyaad munaasabaadka acyaadda oo lagu inxiraafo ciidaha oo hadda waktigan lagu jiro sida mathalan kenya oo kale maanta waxay u ahayd maalin ay dhahaan christmas ama maalintii ay leeyihiin ciise ayaa dhashay halkaas inxiraaf baa ku jira oo muslimiintu way ku inxiraafeen oo maaragtay inxiraaf baa baa galay oo waxay u dabaaldegaan maalintaas oo carruurtay dhar u gadaan oo kaar bay qaataan oo gaaladay isu hambalyeeyaan qaarkood mary mary christmas bay yidhaahdaan taasoo keenaysa gaalnimo iyo diinta in laga baxo taasoo keenaysa gaalnimo iyo diinka bax gaalnimadii weyneyda waxaad og tihiin horta kelmaddan ciidda la yidhaahdo waxa weeye alacyaad waa jamcu ciid waa magac waa shay soo noqnoqda oo ah yacni kulan caam ah oo weji muctaada ku dhaca wuxuu noqon karaa inuu soo noqdo sanadkii mar isbuucii mar bishii mar wuxuuna yeelan karaa dhowr macno macna wuxuu noqon karaa inuu noqdo maalin ciid ah oo sida maalinta jimcada nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis ibnu maaja ku jira ayuu wuxuu ku yidhi ina haadaa yowmun jacalahu allahu lilmuslimiina ciidan maalinta jimcada waa maalin uu ilaahay muslimiinta ciid uga yeelay wuxuu noqon karaa salaada ciidoo la tago iyo acmaasha oo muslimka lagala qayb galo sida xadiidka ibnu cabbaas shahidtu lciida maca rasuulillaahi sala allahu aleyh waalih wasalam bukhaariyo muslim baa wariyey wuxuu noqon karaa meel laysugu tago ama qabri ah oo lagu ururo laa tattakhiduu qabrii ciidan buu yidhi nebigu caleyhi salaatu wassalaam diinta islaamku waxay ictibaarisaa saddex ciidood keliya waa saddex ciidood keliya ciidda koowaad waa ciid uljumuca waa maalinta jimcada waa ciid ulusbuuc nebigu caleyhi salaatu wassalaam wuxuu ka cabiray in la soo mayrto dhar wanaagsan la gashado masaajidka mar hore la yimaado qofka uu qur-aanka iyo iyo dikriga ilaahay uu galo oo maaragtay ajar badan uu helo maxaa jira maalintaas waa yowmu aadam waa maalintii aadam ilaahay abuuray waa maalintii risaalada la siiyey waa maalintii jannada lagalay waa maalintii laga soo saaray waa maalintii laga tooba aqbalay acmaasha nebi aadam oo dhan calayhi salaam maalintaas ahayd walihaada nebigu wuxuu noo suneeyey caleyhi afdal asalaatu watasliim maalinta salaat alfajri min yowmi aljumuca in la xasuusto bilowgii dhalashadii aadam ee abuurkii aadam iyo dhalashadii khalqiga iyo abuurkii aadam in la xasuusto oo dhoobo laga abuuray iyo inaan dhammaanayno oo godkii dhoobadii laga abuuray lagu lagu dambaynayo oo god dhoobo ah qofka la dhigayo oo ma arkaysa ayuu nebigu caleyhi salaatu wassalaam suuratu sajda iyo suuratu linsaan ayuu yidhi ha lagu tukado sunnadu salaada subax maxaa loola jeedaa suuratu sajda waxay ku xasuusinaysaa sidii lagu bilowgii abuurka alladii axsana kula shayin khalaqahu wa bada'a khalqa alinsaani min tiinin buu ilahi leeyahy caza wajal suuratu linsaanna hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura labadaas suuradood waxaa loogu tukanayaa in lagu xasuusiyo ciiddaas maalintaa waa ciidda jumcada waa ciiddaas ciidda labaad waxa weeye waa ciidu alfitri oo ah maalinta ramadaanka waad ogtihiin ku dheeraan mayo walitukmilu alcidda walitukabiru allaha calaa ma hadaakum walacalakum tashkuruun iyo ciidu ladxaa maalintii xadiidkii abubakar waad garanaysaan markay axbaashtii oo cayaaraya nebigu madiine u yimid caleyhi afdal asalaatu watasliim wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu idinku bedelay laba maalmood oo markaasu u sheegay maalinta fitriga iyo maalinta ciid aladxaa marka saddexdaa ciidood ayaa u furan dadka muslimiinta ah wax kale oo u furan ma jiraan waxaa soo haray dabcan cashuura iyo ramadaan iyo waxaas ka hadli mayo waxaan ka hadlayaa ciidaha caadiga ah marka laakiin hadda ciidulmiilaad oo gaaladu ay dabaal degaan oo ay inxiraaf baa muslimiinta ka galay muslimiinta inxiraafka galan waxa weye inay gaaladii kala qayb galaan oo ay weyneeyaan diin aan ahayn diinta ilaahay caza wajal oo ay kaarka aqbalaan oo ay gaalada mary christmas ku dhahaan oo cuntadooda ay ka qaataan qofka gaalka wax kale waad ka qaadan kartaa laakiin wax lagu weyneynayo diinta gaalada oo aad dhihi kartid diintan gaaladu waa sax oo mar haddaad tidhaahdid yacni u hambaliyeysid macnaheedu waxa weeye inaad yacni diintoodii aada aqbashay oo aad weyneynaysid oo aad maaragtay merry christmas iyo waxyaalo la mida arrintaas waxay keeni kartaa gaalnimo laba sababoodba way wadataa marka hore waxay wadataa tashabuh inaad gaaladii isku shabahdid waman tashabaha bi haaulaa'i kafara wa saara minhum qofkii iyaga isku shabaha oo carruurta dhar u gada oo guryaha qurxiya oo geedka christmaska la yidhaahda dhiga oo kaarka qaata oo gaalada u hambalyeeya macnaha wuxuu galorify garaynaya oo weyneynaya diin ahayn diinta islaamka midda labaaday ka kooban tahana waxaa weeye bidca ayay ka kooban tahay waa shay bidca ah oo labadaas qodob bay wadataa wixii kaloona waa la mid ciidda waxaa la mida maanta ciid ulwatan ciid ulcalam ciid ulum ciid ushajara ciid ulnadaafa ciid ulwilaada ciid ulusra ciid ulawliyaa baa xataa jira qaar baa hadda waxay soo saareen ciiddii awliyada loo dabaaldegayey waxaan gaaladu waxay u keeneen ayagu way u baahan yihiin ciidul um waxaa weeye waxaa la xasuusinayaa inay hooyadood sanadkii mar wacaan laakiin adigu hooyada waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana ima yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawlan kariima hooyadaa mar kasta qur-aankuu ku xasuusinaya ilaahay subxaanahu watacaala suuratu waad aragteen luqmaan yacni qur-aanka mararka qaarkood macaanida hoose dadka garanaya mathalan suuratu luqmaan ilaahay markuu leeyahay wawasayna alinsaana biwaalidayhi xamalathu ummuhu wahnan calaa wahnin marka ilaahay uu ku leeyahay ilmuhu markuu uurka hooyadii ku jiro garasho ma leh uurka hooyadii markuu ku jiro waxba garan mayo marka hooyadii u soo jeeday oo xanuunsanaysay oo foolanaysay oo umulaysay ilmuhu garan mayo markii hooyadi nuujinaysay garan uu mayo aabbihi waa hurda intaasoo dhan aabbihi intaasoo dhan hadduu inanku ooyo waxaaba laga yaaba inuu islaantaba dilo oo wiilka dilo ama qolkaba ka saaroo yidhaahdo buuq adogu intaas dowr ma lahayn laakiin markaad afar sano gaadhid shan sano waxaad arkaysaa ninkaanoo rooti soo wada ninkaanoo caana keenaya ninkaan gaari buu wataa marka ninkan unbaad adigu u jeedaa waxa uu wado marka qofkii wuxuu moodayaa qofkanayta dumara inayna yacni dowrba guriga ku lahayn ee shaqadoo dhanba ninkan ay tahayba maxaa yeelay ninkan oo sii socda oo soo shaqaynaya oo hadba wax keenaya o arkaya markaasaa ilaahay dib u celinayaa wuxuu leeyahay waxaa jiray wakti aadan garasho lahayn oodan fahamsanayn oodan waxba garanaynin oo qofkaanayta dumarka ay kugu soo rafaaday caloosha kugu soo qaaday dacfan calaa dacfin oy ku nuujisay oy kuu soo jeeday sidaasay saddex xaq ku heshay ninkan wax kasta keenayana hal xaq ku helay dib baa laguu celinaya qofkii saas ahaa marka gaalo sanadkii mar wacaya in maaragtay loo dabaaldego oo la yidhaahdo hooyadii baan wacaya arrintaas waa arrin khatar ah waxaa la mid ah easterka waxaa la yidhaahdaa ama ciidulfusx oo march april gaalada u dabaaldegaan iyadana waa xaaraam in lagala qayb galo gaalada in lagala qayb galo waxaa kaloo ka mid a yacni january inaad tidhaahdaan happy new year inaad istidhaahdaan waayo january magacyadan january february waa nimankii bishopskii greega ahaa marka laakiin idinka sanadkiisa sanadkiina cusub waa muxaram safar rabiicu lawal rabiicu thani bilahaas wey bilaha laydinka rabo inaad barataan oo caruurta aad bartaan oo zakada ku bixisaan ood isu hambaliyaysaan bidaayat muxaram bay ahayd kullu caam wa antum bikhayr taqabal allahu mina wa minkum saalix alcamal inaad maaragtay isu hambaliyaysaan muxaram bay ahayd ma ahayn january ma ahayn inaad christmaska isu guryaha qurxisaan ama isu hambalyaysaan ama kuruud kala qaadataan ama gaalada aad maaragtay la cuntaan ama maaragtay waxaas arrintaas waa arrin diinka bax keeni karta bal waxay keeni kartaa sida qofku inuu gaaloobo waana idiin sheegay laba sababood baa keenay midda koobaad waxa weeye fiiha mushaabaha lilkufaar midda labaadna waxa weeye annaha min albidac bidcooyinka la reebay oo laga digay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi wa kulla bidcatin dalaala oo naarta dadka ku ridaya taa weye nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiidka abi saciidin alkhudriy fi saxiixayn waxaad raaci doontaan sanana man kana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraacin xataa low dakhaluu juxra dabbin ladakaltumuuhu buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qaaluu ya rasuula allah alyahuuda wاnnasaara qaala faman idan wafii riwaayatin faman innaasu ilaa ulaa'ika marka waxyaalo kale oo fara badan oo inxiraafa oona ku dheeraanayn baa jira oo yani acyaaddaa la xiriira ciidahaas aad iyo aad ula xiriira qaarkood ay yani ramadaanka iyo jumcada u dambaysa iyo rajab oo salaado gooniya la tukada iyo laylatulbaraa ah oo shan iyo tobanka shacbaan oo aad tidhaahdid waxaan bedelayaa sanadkii waxaan samaynayay oo dhan waxaasoo dhan waxyaalo aan soconaynin oo bidcooyina oo diinta islaamku reebtay weeye marka midda koowaad oo qofka muslimka ah midda koowaad ee qofka muslimkaa inxiraafku hadda uu ka galay waxa weeye maadaamana hadda waktigii la joogo waxa weeye in la weyneeyo diinta nasaarada oo maaragtay ciisa ay leeyihiin waa ilaah inaad weynaysid oo aad maaragtay lagu yani arrintaas ay keentay dad muslima in ay ay ku dhumeen in dad muslima ay ku dhumeen arrintaa inxiraaf badan ayay keenaysaa inxiraafka waxaa ka mid ah nimanka shiicada la yidhaahdo oo hadda taagan oo africa aada u soo galay oo ku xeel dheeraaday cali bna abi taalib oo ilaahnimo u sheegtay oo maaragtay yani hadda sida muuqata allahu caliy alsamaawaatu caliy alardu caliy faatimatu caliy alqur'aanu caliy assunnatu caliy muxammedun caliy waxa weeye dadka noocaas oo imaamiyada la yidhaahdo oo hadda aad iyo aada ugu soo duulay caalam uma yeeraan qof nasraaniya diin uguma yeeraan laakiin qofka sunniga unbay daba socdaan inay diinta islaamka ka saaraan iyagoo ugu yeeraya diin baatil ah oo ah in la weyneeyo a'imadooda labiyo tobanka imaam oo kan ugu horeeya uu yahay cali ibn abi taalib siday sheeganayaan kan ugu dambeeyana uu yahay moxamed ibnu xasan alcaskari oo ay leeyihiin wuxuu ku dhuuntay isagoo afar jira ayuu dhuuntay waa la la-yahay isaga ayaa soo bixi doona nimankaas ictiqaadaadkooda inxiraafkooda waa waadix aad iyo aad iyo aad buu u badan yahay waxa yani hadda mawduucayga inaan ku dheeraadana ma rabo laakiin dad badan baa ku khaldamo oo waxay yidhaahdaan muslimka ayaa maaragtay la kala saaraya ama waa muslim laakiin sida xaqiiqada ah waxay rumaysan yihiin biikhtisaar saxaabada oo suyuuti uu leeyahay maalintii xijatulwadaac boqol iyo saddex iyo labaatan kun baa nebigijiday xijatulwadaac waxay rumaysan yihiin toddobiyo toban keliya ma ahane intii kale inay gaaloobeen toddobiyo toban ma ahane intii kale waa nimanka imaamiyada la yidhaahdo waxaad ka heli kartaa kutubtooda ayagu ay qoreen sida saxiixulkitaabka ay u bixiyeen lilkulayni iyo kutub kale oo badan waxaa ka mid a inxiraafka ee hadda soo baxay oo aada u weyn suufiyada oo tacdiimu suufiya lilawliyaa wasaalixiin ay gaarsiiyaan martabat arububiya waluluhiya ay ay gaarsiiyaan oo maanta dowladihii qarbiga ahana ay dhisayaan suufiyadii maadaama ay arkeen suufiyadu inay tahay yani waxaan ay wadaan wax muslimkii shirki iyo diinka bax gelin kara ama qaarkood xataa yani ay ugu yeerayaan in la caabudo sida qaadiyaaniyadoo kale dowladda ingiriiska in la caabudo oo boqorada la caabudo iyagoo islaam sheeganaya in la weyneeyo oo la dhaqaalaysiyo oo la kobciyo suufiyadaas in badan baad ka aragteen kutubtooda iyo waxyaalaha ay yani ay sheegayaan ilaa hadda yani waddankan hadda aan joogno kenya oo meelaha qaarkood yani xaqiiqdii waxa weeye waad yaabaysaa heerka ay gaareen oo shirkiga iyo istikaasada iyo ilaahay keyrkii loo la baryayo loo yeerayo maaragtay yani salaad aan la tukanaynin oo diin yani diinka bax waadixa oo maarata haddana ayba heleen dawlado u gargaaraya si loogu baabi'iyo sunnada iyo loogu baabi'iyo ehelkeeda waxaa ka mid a inxiraafka waana mawduuca aan jeclahay inaan ku dheeraada caawa dadkan takfiirka oo muslimiinta macsiyada ku gaalaysiiya oo aada iyo aada u soo batay aada iyo aadna u jooga meelo aada iyo aada u fara badan hadda u jooga oo maaragtay dadka ku gaalaysiinaya waxyaalaha maaragtay macsida ku gaalaysiinaya marka insha allahu sidaan mawduuca u guda galo aan ugu dheeraanin waxaan u qaybinaynaa inxiraafka hadda taagan saddex qaybood qaybta koowaad waxa weeye alguluw fi lcaqiida qaybtaas oo caqiidada xaggeeda ah qaybta labaadna waxa weeye inxiraaf ama alguluw fi lcibaada fi lcibaadaat tan saddexaadna waa fi lmucaamalaat mid afraad baa jirta oo culummada qaarkood ka hadlaan oo ah alguluw fi alcaadaat caadaadka laftooda oo maaragtay lagu inxiraafo waxaa jira manaahij alistidlaal ama masdar talaqi xaggee diin laga qaadanayaa oo ayada lafteeda lagu maaragtay xadgudbo iyadana waa waxyaalo ay culummadu ka hadlaan asbaabaha hadda keenay quluwigaas oo yani hadda taagan waxaa ugu weyn nidaamka tacliimiga ah oo cilmaaniga ah oo qarbigu keeneen baa ugu weyn sababta ugu weyn ee keentay weye waa nidaamkaas tacliimiga ah nidaamka midda labaadna waxaa weeye faraaqa diiniga ah ee dadkii ay heleen oo maraaxishii awal ugu baran jiray diinta islaamka masaajidada iyo madaarista qur-aanka ayna dadkii helin waxaa ka mid ah dadkii oo diintii iyo caqiidadii jaahilka ah dadkii oo caqiidadii iyo diintii jaahilka ah waxaa ka mid a dacfulbasiira oo diinta lafteedii aan la garanaynin waxaa ka mid a in maaragtay naftii ay rabto adduun ay rabto iyo xukun iyo xoolo ay rabto xiqdiga iyo xasadka oo ummaddii oo dhan yani qofka uu qofkii wax noqdaba khaasatan culummada dhexdooda ama yani mujaahidiinta cilmigii oo hadda gacanta u galay kuwii yaryaraa markay culummadii ay dowrkoodii gabeen oo ay dadkii hogaamin waayeen oo ay kuwii yaryaraa toosin waayeen oo culummadii maaragtay markii kuwii yaryaraa culummadii ka ammaanbaxeen ay marka iyagu yidhaahdeen annagaa dalka culummo ka ah marba haddaan culuma jirinin annagaa culummo u qaadanayna culummadii markaa dowrkoodii ay gadeenna la tanqiisiyey oo dowrkoodii la yareeyey shubahaadka oo la raaco waxyaala aada u fara badan waxyaala innaga inaga mida soomaalida waxaa ka mid a alcasabiya lialqabiila aw ilbaled waxaa soomaalida inoo dheer inaga inagoo caabudna qabiilkeenna qabiilka oo la caabudo oo maaragtay xaqiiqana ay tahay in la caabudo ayna ahayn wax hadda iska yani malako oola ayna ahayn qabiilka waa la caabudaa oo cibaado dhabaa la caabudaa wadaad iyo waran laba hadda waxaa weeye qabiilku wuxuu noqday shay la caabudo ayuu noqday marka waxyaalahaasoo dhan ayay culimmadu kusoo koobaan asbaabaha keentay inxiraafka inxiraafkaasna hadda waxaa asal u ah shayga la yidhaha takfiirka oo dadka la gaalaysiiyo oo muslimiintu isgaalaysiiyaan waxyaalahan isleeyahay waxaa keenay in dadku isgaalaysiiyaan kow waxaa ka mid a alibdihaad asiyaasi yacni ciriirigii siyaasadeed ee inta la geliyey mathalan waa garanaysaan algeria alinqaad markay xukunka heleen markii hore waxay dhaheen doorashadu ma banaana inaan doorasho gallo iyo dimuqraadiyad markii ay galeen doorashadii markay galeen oo ay ku guulaysteen ayaa waxaa la yidhi waddada aad ku timaadeen waa saxsan tahay laakiin dadkiina ku yimid dad khaldan baa tihin sidaa darteed markiiba waxay u go-een cunfi inay bilaabaan oo marka ay wax dilid bilaabaan waayo waxay quusteen waxay ka quusteen waddadii xaqa ahayd ay wax ku heli lahaayeen inaan marnaba loo oggolayn inay wax ku gaaraan sidaa darteed ayay waxay go-aan ku gaareen inay maaragtay waxooda ay xoog ku raadsadaan taasuna waxay keentay in dhibaato badan ay ka timaado oo aad og tihiin inay dad badan gaalaysiiyaan oo ay ka shakiyaan xataa dadka la diriraya warma islaam baa mise waa gaalo sababta labaad waxaa weeye fuqdaanu hiqati bilculamaa culimmadii oo ay ku waayeen kalsoonidii culimmada ay ku qabeen oo ay dhumiyeen waana masalada ugu khatarsan ee maantana haysata annaga culimmadii iyo mujtamacii in la kala gooyey culimmadii iyo da'yartii in la kala gooyey oo dadku waxay cilmiga ka ka baran jireen culimmada culummada dhinacooday cilmiga ka heli jireen culimmadu waa warahatul ambiyaa ayagaa dadka hanuunin jiray ayagaa dadka waddada u iftiimin jiray nuurka ayagaa siin jiray dulmiga ayagaa ka saari jiray maanta waxaa dhacday culummadii dhallinyaradii waxay u arkeen taariikhdii culummadana ma garanayaan iyo waxay diinta u soo mareen waxay uun arkeen culummo baqaysa culummo boqortooyo lacag ka qaadanaysa culummo dawlado waxsiisiinayaan wixii bay marka culummadiina dabcan dacfi baa galay waa arrin laa xaqiiqo ah weeye marka waxaad og tihiin yani hadda misaalo badan baan halkan ku haya culummadu say ula dhaqmi jireen nimankii reer bani umaye iyo reer bani cabaas iyo waa iska celin jireen culummadu aad iyo aad bay isaga celin jireen oo ayna ogolaan jirin bal waxay dhihi jireen waxaa baas leh haddaad aragtid wadaad amiir albaabkii fadhiya wadaad khayr lama ahan maxaa jira waxa weeye waxaa la isku dayayaa mar kasta in lacag lagu ta'siiriyo haddii lagu dili waayo lagu xiri waayo dalka lagaa saari waayo waxaa la isku dayayaa in dhaqaalo lagu waana ogtihi nebigaa lagu dayay calayhi salaatu wassalaam markii uu haajiray waxaa laga daba diray niman badan waxaa la yidhi ninkii madaxii keena dadkii hijrada qofkii keena nolol iyo iyo geeri qofkii ku keena boqol halaad baa la siinaya marka nin la dhihi jiray suraaqa ibn malik ibn jucshum ayaa nebiga dabagalay markuu soo dul istaagay buu yidhi yaa iga kaa celinaya boqol halaadna waa qaadanayaa buui markaasaa nebigu ugu yeeray waad ogtihiin qisadiisa xoolihii wuu waayey boqolkii wuu waayey laakiin wuxuu helay boqol halaad wax ka fiican iimaan buu helay jihaad buu helay inuu yacni ma arkaysaa waxuu la noqday waxay ugu wanaagsanaa buu la noqday maarata marka culummadu marka albaabada ma fariisan jirinin may fariisan jirin albaabada ma garanaysaa bal waxa weeye in badan waxaad ku arkaysaa in maaragtay ay culummadu dhihi jireen maaragtay haddaa cilmiga rabtaan u imaada cilmiga haddaa rabtaan idinku u imaada taa hadda way isbedeshay dacfi culummadii galay oo iyagu ay horboodeen ma arkaysaa ay horboodeen ma arkaysaa dawladihii oo dhaqaalihii ay ka qaateen ayaa kuwii yaryaraa waxay ka go-een culummadii kalsoonidoodii bay dhumiyeen ayaan dhaxaasa majallo soo baxday waxay ku qoreen ra'yu diin fi ikhwaani shayaatiin yacni culummadii qaarkood bay u bixinayaan fataawidoodii ikhwaan ashayaatiin maxaa jira kalsooni daridaas waxaa keentay jahliga dhalinyarada haysa iyo culummadii oo dowrkoodii gabtay waana kitaabkii uu qoray ninkii la dhihi jiray cabdulqaadir cawda wuxuu yidhi alislaam bayna cajzi culamaa'ihi wa jahli abnaa'ihi wa kaydi acdaa'ihi islaamkii saddex dhagax baa isu qabtay culimmadii oo caajis oon waxba tarayn dhallinyaradii oo jaahil oon waxba fahmayn iyo cadowgii oo habeen iyo maalin ka shaqaynaya sidii dadka islaamka loo baabi'in lahaa marka qodobkaas waa qodobka labaad kala go-aas culummada iyo ku dhacay da'yarta ayaa wuxuu keenay in ma arkaysaa takfiir ama quluw ama inxiraaf qodobka saddexaad waxaa weeye inxiraafkii inxiraafu shabaab can manhaji talaqi shabaabkii oo ka inxiraafay manhajkii diinta laga qaadanayey manhajkii diinta laga qaadanayey ayay ka inxiraafeen waayo manhajkan manhaj waadixa weeye markii culummadii ay kalsoonidoodii ay shabaabkii culummadii ay dhumiyey culummadii dhumiyeen kalsoonidii shabaabka yar yarkii waxay is yidhaahdeen idinku ma culummo meesha ka noqotaan idinku maad culummo meesha ka noqotaano maxaa maaragtay uga baahantihiin nimankan kolkaasay internetka ku yaaceen internetkiina balaayaa ka buuxda wixii la geliyey internetku diin ma ahan kolkaasay kutub yar yar ku yaaceen kolkaasay cajalada ku yaaceen kolkaasay waxay ku yaaceen meeshii ay wax ka heli karaan oo dhan ayay ku yaaceen taasuna waxay keentay marka waxay yidhaahdeen mar haddaan meesha culummo kala jirinin annagaa meesha culummo ka ah meesha culummo annagaa ka ah annagaa fuqaha ka ah annaga ayaa ku ijtihaadayna taasna waxay keentay in maaragtay waxyaalo badan ay halkaa ku dhumaan waxyaalaha waxaa ka mid a dad juhalo ah in culummo laga dhigtay oo ama yar yar ha ahaadeen ama culummo kaleba ha ahaadeene xadiidkii cabdullaahi bni camr bn alcaas nabigu calayhi afdal asalaatu watasliim wuxuu yidhi in allaha laa yakbidu alcilma intizaacan yantazichu min annaas walakin yakbidu alcilma biqabdi alculamaa xataa idaa lam yatruk xataa idaa lam yabqa caalimun fi lardi ittakhada annaasu ru'uusan juhaala fasu'iluu faaftow bigayri cilmin fadalluu waadalluu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay cilmiga qalbigiina ka siibi mayo laakiin waxaa weye culummadii markay leedaan ama caajisaan ama dowrkoodii gabaan dadkii waxay samaysanayaan dad culummo ay moodayaan oo juhalo ah waxbay weydiinayaan way dhumayaan ayagiina dadkii bay dhuminayaan ayagiina waa dhumayaan arrintaasu marka waa arrin aada iyo aada u khatara weeye waxaa ka mid a arrintaa waxaa ka mid a inxiraafka keentay jahliga oo aada iyo aada u faafay jahliga oo aada u faafay oo dadaan waxba garanaynin oo diintii yacni ku dhex jira laakiin aan garanaynin xaqiiqadeeda xaqiiqadeeda aan garanaynin arrinta adilo badan bay leedahay arrintaas waxaa ka mida inay qaataan mutashaabiha oo muxkamka ka tagaan oo nusuusta waadixa ay ka tagaan arrintaasna waxay keenaysaa in lagu dhaco runtii fito fitan aada iyo aada u badan in lagu dhaco ayay keenaysaa oo daahirada noocaas oo kale ah ayay keenaysaa waxaa ka mid a ta'wiilka waxbaa la iska ta'wiilsanaya waxaa ka mid a xubu dunyaa wari'aasa madaxtinimadii baa la jeclaanayaa iyo ri'aasadii baa la jeclaanayaa qofku inuu asagu keliya wax noqdo oo ma arkaysaa dabcan horena waan usoo sheegay culummada oo la khilaafo oo maaragtay maxaa la yidhaahdaa kalsoonidooda la dhumiyo culummadoo la khilaafo oo kalsoonidooda la dhumiyo waxay noqon kartaa waxyaalaha ugu waaweyn ee keena dhibaatada haddaan mawduucaas asbaabta ugu waaweyn saa uga baxo waxaan jeclahay inaan ka hadlo takfiirka laftigiisa anwaac badan buu leeyahy horta sideedaba waxa waxgaalaysiin kara waa ilaah iyo rasuulkiisa sida ibnulqayim uu leeyahay wuxuu leeyahay takfiirku waa xaqun lilah falaa falaa tukafir ila man kafarahu allah wa kafarahu rasuulu wuxuu leeyahay ibnulqayim takfiirka waa xaq uu leeyahay ilaahay caza wajal in qofka aad tiraahdi waa gaal nusuusta ku soo aroortana waad garanaysaan aada iyo aad bay u badan tahay qofka muslimkaa inaad ku tiraahdi gaal baa tahay ama malcuun baa tahay xadiidkii cabdullaahi ibni cumar nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam idaa kafara rajulu akhaahu faqad baa'a biha axadahumaa aw axaduhumaa haddii midkiin uu ku yidhaahdo walaalkii gaal baa tahay midkiin bay ku noqonaysaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wassalaam meel ma dhacayso haddaad ku tiraahdied walaalkaa faasiq baa tahay adigay kugu soo noqonaysaa haddaad tirahdid walaalkaa murtad baa tahay adigay kugu soo noqonaysaa oo aad maaragtay gaalni dabcan haddii qofku gaalnimo cad ku jiro oo qofku uu gaaloobo oo gaalnimo cad uu ku jiro waa wa waa ku gaaloobaya dab anugu ma rabo inaan galo tafaasiisha qofka yani ma arkaysa laakin waxa weeye hadduu gaalnimo cad qofku ku dhaco laakin mararka qaarkood waxaa dhici karta qofku inuu ugu dhaco gaalnimo isagoon u qasdinin waxaad og tihiin misaal baan idin siinayaa maalintii xunayn muslimiintii nebiga soo raacday caleyhi afdal asalaatu watasliim labiyo toban kun bay ahaayeen toban kun oo raggii kala yimid muslimiintii madiine kala timida iyo laba kun oo maka ku islaantay labiyo toban kun oo saxaabo ah waxaa ka soo horjeeda saddex kun oo gaalo ah oo hawaasin iyo thaqiif ah bal qiyaas labi-iyo toban kun oo saxaabadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo nebigii la socda caleyhi salaatu wasalaam iyo saddex kun maxay isu noqon karaan cagsigay ahaan jirtay waxay ahaan jirtay saddex kun oo muslima oo jebiya labiyo toban kun markay halkaa marayso oy soo baxeen laba dhibaataa dhacday dhibaatada koowaad waxay ahayd waxay yidhahdeen maanta tirayarina laku jebin mayo maasha allah cadadkeega aad buu u badan yahay waxay ku kadsoomeen cadadkooda waxay hilmaameen guusha in ilaahay bixiyo inaan guusha lagu helin cadad iyo cuddo laguma helo wama annasru ilaa min cindi illaah wa yowma xunaynin id acjabatkum kahratukum falam tugni cankum shay-an wadaaqat calaykum alardu bimaa raxubat marka maalintii xunayn waxay ku kadsoomeen tiradoodii bay ku kadsoomeen qodob qodobkaasuu ahaa qodobka labaad oo ugu khatarsan ay ku kadsoomeen wuxuu ahaa markay soo mareen geedkii qodxaha lahaa oo gaaladu ay barakaysan jireen oy seefaha suran jireen oy guul ka raadin jireen bay waxay yidhaahdeen rasuul allow waxaa dhahaya ma aan tobankii madiine kala yimid ma ah nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa labadii kun ee hadda soo islaamtay oo diinta soo gashay weli waa cusub yihiin weli waxaad maskaxdooda ku jirta waxyaalihay barakaysan jireen iyo waxyaalihay caabudi jireen iyo weli wixii kama dhaqminin walihaada qofku muslim buu noqon karaa laakiin mu'min ma noqon karo qaalat ilacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quuluu aslamna labada kun marka muslimiin bay ahaayeen mu'miniin ma ahayn markay geedkii yimaadeen bay waxay yidhaahdeen rasuul allow annagana noo samee daata anwaatin kamaa lahum daata anwaat sida gaaladu ay leeyihiin geed ay barakaystaan oo ay wax surtaan annagana rasuul allow noo samee geed aan barakaysanno oo aan wax suranno noo samee nebigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi allahu akbar innaha sunan buu yidhi wallaahi laqad qultum kamaa qaala qowmu muusa limuusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha waxaad tidhaahdeen buu yidhi sidii ay yidhaahdeen qoladii reer banu israa'iil nebi muuse ay ku yidhaahdeen markay dibigii la caabudayay arkeen annagana dibi noo samee tii oo kalead tidhaahdeen annagana geed noo samee ma arkaysaa geed aan bara nebigu ma dhihin gaalaad tihiin marka gaalaad tihiin diintaad ka baxdeen waa hala laayo waa ma arkaysaa gaalnimaha lagu dilo ma uu dhihinin waayo wuxuu og yahay nebigu calayhi salaatu wassalaam inay hadda diinta soo galeen oy soo islaameen oo macnaheedu waxa weeye qofka hadduu gaalnimo xataa ku dhaco ka laasimi maysa gaalnimadaa uu ku dhacay inuu gaal yahay mawaanic baa jirta mawaanic ayaa jirta waxyaalo reebaya ayaa jira waana arrintaas nebigu calayhi salaatu wassalaam dhinaca kale laakiin masalan hadduu qofku sidii maalintii yamaama saxaabadii qaarkood ay shakiyeen markii nebigu dhintay calayhi salaatu wassalaam oo qaarkood ay yidhaahdeen musaylama nebiga shariik buu la ahaa risaaladu wuu la lahaa oo shariik buu la ahaa qaarkood ay zakadii diideen qaarkood ay yidhaahdeen musaylama alkadaab nebi buu ahaa abubakar radia allahu tacaala canhu waad ogeydeen markiiba wuxuu ku bilaabay inuu laayo oo uu u gacan qaado taasna xaalad bay ahayd maxaa yira dad diintii fahmay oo diinta ku jiray oo nebigii rumeeyey oo nebiga la noolaaday calayhi salaatu salaam bay ahaayeen kuwaanna waxay ahaayeen dad hadda soo islaamay oo nebiga calayhi salaatu wassalaam wax yar la joogay bay ahaayeen nimanka la yidhaahdo nimankii xunayn iyo waadiga xunayn maalintii aaday marka arrimaha noocaasoo kale ah oo aada u fara badan dadka laguma islaam laguma gaalaysiin karo midda labaad waxaa weeye intaan qofka la gaalaysiin waa in xujada lagu ogaa sida sheekh sheekh ibn cuthaymiin uu leeyahay qofka intaan la gaalaysiinin adilo badanna wuu u keenayaa waa in xujada lagu ogaa oo ma arkaysaa maxaa la yidhaahdaa uu qofkii fahmaa xujada in lagu oogo oo xujadii lagu oogay qofku wuxuu geli karaa wuxuusan aqoon u lahayn walaa takfu ma laysa laka bihi cilm marka arrintaa xujo ku oogaana waxa weeye adilo badan bay leedahay hadda inaan ku dheeraada ma jecli wamaa kunna mucadibiina xataa nabcatha rasuula ma arkaysaa waxa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ilaahay magaciis naftayda ku jirtaan ku dhaartee inmaqli mayo qof ummadan ka mida ummatu dacwo ah ama yahuudi ama nasraaniya oo dhimanayo oon i rumaynin ilaa naartuu gelaya qof imaqlay buu yidhi laa yasmacu bi axadun min hadi lumma culummadu markay sharxayaan xadiidkan waxay leeyihiin simaacan waxaa loola jeedaa in xujada lagu oogo qofki intaan la gaalaysiinin in xujadii lagu oogo ee qofka la gaalaysiinaya walaakin man sharaxa bilkufri sadran waa inuu noqdaa qofku waa inuu noqdaa qof yani gaalnimo u maaragtay laakiin qofku hadday mawaanic jirto waxaa ka mida inuu jaahil yahay waa loogu cudri jiray jaahil sidaan idin sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii xunayn wuxuu ugu cudray saxaabadii jahli buu ugu cudray maxaa jira waxba may garanaynin markay yidhaahdeen ilaah noo samee geed noo samee aan wax suranno nebigu ma dhihinin maaragtay gaalaa tihiin maxaa jira wayba ku cusboonaayeen arrintoo dhan baaba ku cusbayd waxaa ka mida waxyaalaha dabcan arrintan jahliga culummadu aada iyo aad bay uga hadlaan wax loogu cudur daarayana qofka waa jiraan waxaan loogu cudur daarayna way jiraan dad badan baana sida xaqiiqada ah aan diinta garanaynin halkan hadda aan joogno waddankan su-aalaha mararka qaarkood nala weydiinayo waxa weye waxaad arkaysaa inaan dadkii waxba la barin oo dadki ayna diintii la barinin oo maaragtay aynan yacni waxyaalaha abjadiyaadka ah dadku ma garanayaan waxyaalo aada iyo habeen dhaweyta qof dumara waxaa iga soo wacday mandera magaalada la yidhaahdo telefoonka igu soo wacday sheekh su-aal baan qabaa bay tiri su-aasha maxay tahay baa idi waxay tiri nin nin addoon ah ayaan xoreeyey kadibna waan isguursanay kadib wuu dhintay marka neherk dhaxalkii ninku carruur buu lahaa humunkaygi waan qaatay qaybtii xoraynta ilaa iyadaa u ah maaragtay alwalaau liman actaq ayadaa xoraysatay say sheeganayso marka xoolihii yacni soo anigu qaadan mayay ku doodaysaa ninkaana nin addoona ma ahayne ninkan kuwanayto waddankan yani ku nool sida qabaa-ishan kikuyada iyo jalwada iyo buu ahaa marka iyadu waxay istusisay ninkan inuu addoon yahay inay iyadu xoraysatay kadib way guursatay carruur buu ka dhalay kadib wuu dhintay iyadiiba haddana waxay leedahay addoon baan xoraystay oo iga dhintay marka yacni xoolihii o dhan soo anigu qaadan mayo walaalihiis iyo qaar baa islaama walaalihiis marka waxaan ujeedaa jahliga intaa gaarsiisan qofka waa in loogu cudur daaraa gabadhaanayto maba fahmaysa xataa addoonnimada iyo waay waxay addoonnimadu tahay addoon soomaalidu ama cabiid waddankan kenya waxay u yaqaanaan dadkaan aan la nool lahay cabiid bay dhahaan waxay u haystaan addoonkii dhabtaha inuu yahay oo axkaamtii addoonnimada bal waxaa jira dad guursaday gabdhaha oo yidhi afar dumar oo xor ah iyo kuwa oo addoonaan ii jooga oo kuwa shaqeeyo guryaha ka shaqeeyu waxay moodeen inay addoon yihiin oo yacni ay imaagii imaagii diintu banaysay in la guursan karo oo lagu ziyaadin karo afarta xorta ah waxaasoo dhan waxaa keenaysa iyadoon diintii dadkii loo cadaynayni marka dadka waa in loogu cudur daaraa khata'a iyo jahliga dad badanna ma garanayaan xaqiiqa ahaan in badan ma garanayaan arrintan ay ku dhacayaan ma ay garanayaan dadka masaa'il badan oo caqiidada ah way ka jaahilsan yihiin welibana meeshaan aad joogtaanna way kasii way kasii fog tahay wayna kasii daran tahay marka gaalnimada iyo anwaacdeeda inaad ogaataan gaalnimada weyn oo diinta dadka ka saarta oo tawxiidka oo lagu gaaloobo iyo wixii lamida iyo gaalnimada aan diinta looga baxaynin ma arkaysaa inaad kala barataan ood kala ogaataan arrintaa aada iyo aad bay muhiim u tahay gaalnimo weyn baa jirta oo qofka diinta ka saaraysa waxaa ka mid a kufru shaki qofku hadduu shakiyo oo diinta islaamka ka shakiyo ma arkaysaa ilaahayna uu leeyahay wartaabat quluubuhum fahum fii raybihim yataraddaduun taraddudkaas haddaad diinta islaamka ka shakidid ama inay diin xaqa tahay ama la jebin karo ama baabi'i karto ama ilaahay wuxuu sheegaya ayna xaq ahayn gaal baad noqonaysaa diintana waa ka baxaysaa waxaa ka mid a juxuudka inaad inkirtid waxa ilaahay subxaana watacaala soo dejiyey ama diinta fa innahum laa yukadibuunaka walaakina alzaalimiina biaayaati illahi yajxaduun hadda gaaladu nebi maxamed marna may inkirsanayn risaaladiisa ammaanadiisa may inkirsanayn nabigu calayhi salaatu wasalaam halkaan dariifo yar baan idinka sheegayaa hijrada markuu haajirayey xoolihii qurayshtii la diriraysay quraysh xoolahooda nebiga hayay calayhi salaatu wasalaam ammaanaadkoodao dhan waa daa'icda isagaa hayey markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tegayey cali bna abi taalib buu kala dardaarmay halkaan laba arrimood baad ka faa'iidaysanaysaa kow gaaladu inayna nebiga marnaba beenin risaaladiisa ee waxay lahaayeen isagu see ku helay annagaa uga xaq leh waana waxa hadda aan isku hayna annaga anaa kaa qabiil badan anaa kaa laandheer anaa kaa raganimo badan anaa kaa maaragtay kaa wanaagsan qabiilkaygaa qabiilkaaga ka wanaagsan dadkaygaa dadkaaga ka wanaagsan berigii qabiilkaygii qabiilkaagu isdirireen waa idinka adkaanay berigaan waan saasaan yeelnay isma guursano ma arkaysa anigu meel waxaan ahay qabiil sare waa waxaan gaalnimada ah ee jahliga ah ee maaragtay aan isku hayno marka quraysh way ogaayeen nabigu inuu xaq yahay lakin waxay dhahay annagaa risaalada kale sidee buu ku qaat ilaahay wuxuu yidhi fa innahum laa yukadibuunaka walaakina alzaalimiina biaayaati illahi yajxaduun qodobka labaad oo dariifada oo halkan aan ka faa'iidaysanayn waxaa weeye nebigii makuu ka soo baxay waa la raadinayaa qof la raadinayo oo godki loo ku jiray loogu dul yimid oo abubakar uu leeyahay hadday hoos eegaan rasuul allah wayna arkayaan nebigu xaaladaas cali wuxuu amray nimankii la dirirayay xoolahooda inuu u celiyo maanta haddaan innaga ahaan lahayn oo dad intaan islayna gaalo ah xoolahoodaan hayno soo maynaan banaysaneen soo maynaan dhahneen gaaladan nala diriraysa bal gaalo iska daaya muslimka kaa soo horjeeda xoolihiisaad banaysanaysaa muslimka kaa soo horjeeda xoolihiisaad leedahay waa ii xalaal laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kullu ha la qaybiye buu yidhi kullu xoolaha oo dhan dadkiila ha loo celiye buu yidhi waa wakti qofka uu hilmaamayo naftiisa nebigu ammaanaadkii iyo wadaa'icdii uu hayay ha la qaybiyu yidhi haddana waxaana la weydiiyaa waddankan markaan joogno dukaamada nakumaad dukaan nakumaad la yidhaahdo sheekh waa noo xalaal waxaa jira dagaal baan kula jirnaa gaalada waan la diriraynaa gaalaan la diriraynaa war gaalada lala diriray ma nakumaad ba dukaanin leeyahay inaad dhacdid oo guratid oo tiraahdi gaal baan la dad baan la diriraya oo gaala maaragtay soomaaliyay waa ciid ka rarteen ama soomaaliyay waa xoolo ka qaateen waxaan waa shubah baatila wey waxaan shubah marka dambena xoolihii dadka islaamka ahaa waa muslim faasiqa waa muslim jihaadiida waa muslim daciifa waa muslim lagu banaysto arrintaa ma banaano marka kufri ljuxuudna waa jiraa waxaa ka mid a gaalnimada oo diinta dadka ka saarta kufru licraadi can diin illah waman adlamu miman dukira biaayaati illahi uma acrada canha ina min almujrimiina muntaqimuun qofku hadduu ka jeesto diinta ilaahay waxaa ka mid a kufru listihzaa wasukriya billah ilaahay oo lagu jees jeeso diinta islaamka oo lagu jees jeeso oo la moodo diinta islaamku inay yihiin ciidan meel fadhiyo la jebin doono dad baa waxay qabaan wuxuu ku lehay sheekh islaamka waa laga adkaaday war islaam lagama adkaan islaam lagama adkaan islaamkan annaga unbaa maaragtay laga yaaba in dacfina galee diintan ilaahay nina kama adkaanayo wax allaale wixii ka soo horjeedana waa baabeen wayna baaba'ayaan marka qofka ku jees jeesa diinta ilaahay xijaabka ku jees jeesa baryahan waxaa aada u badan niqaabka in lagu jees jeeso oo gaalada iyo munaafiqiintu ay yidhaahdaan niman baa xirto oo naagaha naagaha xunxun baa xirto oo waxa weye waa lagu gaaloobaya yani hadda dad ba waxay idaacadaha ka yidhaahdaan naagaha xunxun baa xirto xijaabka niqaabkaoo markaasay disco inta tagaan bay iska bixiyaanoo niman baa saa ku hadla qaar wadaado sheeganayaan waa gaalnimo waa gaalnimo diinka baxa wey shaciiro shacaa'irta ilaahay ka mida qofku hadduu istihzaa ku sameeyo ama sharciga ilaahay waad garanaysaan walain sa'altahum layaquulunna inamaa kunna nakhuudu wanalcab qul abillaahi waaaayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun nimankii maalintii khaybar waxay yidhaahdeen qolo ka caloola weyn oo ka fulaysan oo maaragtay moxamed iyo asxaabtiisa maanaan arag markii la weydiiyena maxay yidhaahdeen waa haasaaweynayn waktigaan ku dhuminayn waa waxa hadda waktiga lagu dhumiyo inta guryo la fadhiisto ayaa waxaa laga sheekaynayaa ree hebel ree hebel iyo ree hebel haddaad rabtid wadaad inaad is wadaad inaad isdishaan adiga wadaad inaad isdishaan ma rabtaa waxaad tidhaahdaa reerkiina iyo reerkayga yaa badan labadeenna reerkee badanne wadaad haddaad rabti inaad ogaad wuxuu ku leeyahy war ma idinka afarta xabaa iyo annaga yacni saddexda milyan a baa isle halkaasaad iska dilaysaan waxay noqotay wixii cibaado hadda cibaado in la caabudo oo qofku uu u nool yahay qabiilkiisa oo qofku diinta uu uga baxayo ninkiisa wax noqonaya hadduu ninkiisa wax noqonayo wuxuu ku leeyahay wadaadaha ninkayga ka hor yimid anigu ninkaygaan raacaya diintiina waa ka baxay arrinta aad bay hadda u badatay aad iyo aad bay u badatay waana arrin khatara arrintaas istihzaa waxaa ka mid a ilaahay oo wax laga sheego rasuulka oo wax laga sheego diinta islaamka wax laga sheego oo la caayo waladiina yu'duuna rasuula allah lahum cadaabun aliim in diinta islaamka wax laga sheego qofka nebi moxamed wax ka sheega calayhi salaatu wassalaam ama ilaahay wax ka sheega istikbaarka ilaahay oo maaragtay cibaadadiisa layska weynaysiiyo sujuudka iyo iyo siyaamka la diido takdiibka ka mid a waxaa ka mid ah waxyaalaha hadda aada u faafay oo alciraafa waalkihaana faalka la faashanayo sixirka ma ogi waddankaad joogtaan inuu ka jiro halkaanayto waxaa dhacda qofkii dumar ahayd saaxir bay u tegay saaxilada ninku inuusan ila guursan ii sixir kolka waxaa arkaysaa niman badan oo sixiran hadda oo maaragtay kufru sixir waxa la yidhaahdo ama kihaanada man ataa kaahinan aw caraafan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamedin buu yidhi nabigu caleyhi salaatu wassalaam sixirka ayaa ka mid a oo la rumeeyo oo lagu dhaqmo oo waxa weeye wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquulaa inamaa naxnu fitnatun falaa takfur ha ku gaaloobin sixirka iyo waxyaala maar aayadaha ilaahay in qaar lagu gaaloobo qaarna maaragtay la rumeeyo in la xalaalaysto wixii ilaahay xaaraantinimeeyey waa ijmaac ilaahay oo shirkigiisa la galo waxa weye gaaladoon la gaalaysiin gaaladoo la xiriiriyo oo laga jeclaado mu'miniinta nifaaqa oo ah inaad gaalnimona qarsatid islaamnimona banaanka ka sheegatid taas waxaa weeye amaa laakiin kufriga asqarkaa qofku hadduu ilaahay khayrkii ku dhaarto diinta uga bixi mayo qofku hadduu qof muslima la diriro diinta uga bixi mayo oo maaragtay waa gaalnimo laakiin waa gaalnimo aan diinka bax ahayn waxaa weeye nasabka qofka oo wax laga sheego maydka oo dhinto oo la qayliyo qofka asagoo maaragtay waxyaalo noocaas oo badan baa jira hadda ninkii mathalan nebigu caleyhi salaatu wasalaam waxyaalo badan uu ka hadlay in ayeeyadu lix qaadanayso dhaxalka sudus lix marka loo qaybiyo meel in ninku uusan isla guursan gabar iyo eedadeed dad badan baan garanaynin wax istifaado istifaado oo ku dhacday ma ahan marka hadda nin baa wuxuu isla mehersaday gabar iyo eedadeed diinta uga bixi mayo laakiin gabar iyo walaasheed wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf ayaa u taalla arrintaasna maaragtay waxaan jeclahay inaan kusoo khatimo xuluusha inaan ka hadlo yacni mawduuca aada buu u dheer yahay laakiin xuluusha sheekhotgma idigaa noo sheegay xuluusha inaan maaragtay sidee loo daaweynayaa dhibaatadan hadda ummadda islaamka qabsatay waxaan u arkaa daawada koowaad inay tahay alcilmu naafic asaxiix cilmi naaficah oo cilmi sax ah in dadka la baro arrintan in lagula diriri karo oo inxiraafkan iyo quluwigan iyo diinka baxaan dhacay in culummadu ay dowrkoodii qaataan culummadu dowrkoodii waa gabeen waxaa ka soo hartay inay dadka un wax ka sheegaan oo yidhaahdaan hebel waa khaldan yahay da'yartu waa khaldan tahay waxaanu waasaan waxaa ka muhiimsan inta dadka wax laga sheegayo da'yarta wax laga sheegayo in la tarbiyeeyo oo wax la baro oo la toosiyo oo loo sabro ayaa ka muhiimsan qodobka labaad waxaa weeye tasxiix manhaj attalaqi manhajka talaqiga ah oo diinta laga qaato in la saxo in la saxo manhajka talaqiga ah oo qur-aanka iyo sunnada iyo wamaa kaana calayhi salafu lumma khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum nabigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi saddexdaa qarni ayaa diinta laga qaadanayaa in marka la saxo manhaju talaqi waa muhiim weye waxaa ka mid a in la furo baabulxiwaar in dadkii dood loo furo mu'miniintii oon kabti lagu samaynin oo lala doodo ama ilmaha ahaadeen weliba da'yarta hadda waad aragtay nabi luqmaan alxakiim wiilkiisa wuu la dooday wuu qanciyey asaaliib buu ku qanciyey iskalama yani inta wax loo akriyo dadka muxaadaro la jeediyo la yidhaahdo muxaadaradii way diideen wuu la dooday yaa bunaya laa tushrik billaah maxaa dhacay oo shirkiga aadan u shariig yeelayn wuu cileeyey waa inaad cilaysaa oo la dooda oo qofkii qancisaa wuxuu yidhi ina shirka la dulmun cadiim waa inaad tusisaa qofkii waxaan waxa ka imaanaya caaqibada ka imaanaysa cirib xumida ka imaanaysa wuxuu yidhi yaa bunaya aqimi salaat waamur bilmacruuf wanha cani lmunkar wasbir calaa ma asaabak maxaa jira ina dalika min cazmi alumuur wuxuu yidhi ha walaa tusacir khadaka linnaas walaa tamshi fi lardi maraxan ha isweynaynin dadka daanka ha u jeedinin maxaa jira ilaahay ma jecla kulla mid kastaoo kibir badan oo faan badan ma jecla wuxuu yidhi ha qaylinin maxaadan u qaylinaynin waxaa weeye qaylada badan waa codda meero oo kale waa wuxun macnaha wuxuu tusinayaa luqmaan xujadii wuxuu tusinayaa inuu qanciyo oo albaabkii dooda ilmihii buu la doodayaa da'yartii buu la doodayaa markaasuu qancinayaa laakiin waa iska hadlayaa hadhowna waxaan dhahayaa waad khaldan tihiin arrintaa ma soconayso waa in lala doodaa nabiyullaahi ibraahim wa waatuu la dooday oo dood dood fara badan waatuu tolki la galay oo wax badan tusiyey marka arrintaa dooda waa inaad ogaataan inay fiican tahay inaad doodaan oo aydan midba midka kale uusan wax ka sheegin muxaadaraad laysu jeedinin ma garanaysa arrintaas waa muhiim weeye arrinta dooda waxyaalahan u aragna inay xalka keeni karto oo haddana soomaaliya arrimaheeda aan u arko anigu in la furo dood oo maaragtay culimmadu iyo dood la furaan oo aan dadkii la gaalaysiinin oo dadkii waxa weeye wanaag badan baa yeelan karaa qofka bini aadamka wanaag badan buu yeelan karaa oo waxa weeye in wanaagiina layska indhasaabo dadkiina la gaalaysiiyo waxaa ka fiican in lala doodo oo la tusiyo qofka khaladkiisa oo la yidhahdo waxaan waad ku khaldan tahay waxaan iska maaragtay iska eeg waxaan iska jooji arrintaa aada iyo aad bay muhiim u tahay arrinta dooda waana runtii arkayaa in doodu ay faa'iido badan u leedahay muslimiinta dhexdooda waayo waxa weeye haddaan la doodinin waxaa dhici karta in maaragtay maxaa la yidhaahdaa waxyaalahan arkaya waxaa ka mid ah oo cilaadka keenaysa in dawrkii culimmada la soo celiyo culimmada dawrkoodu waa muhiim in la soo celiyo oo ay dawrkoodii qaataan oo ay ummadda maaragtay ay iyagu ay hogaamiyaan oo ay sabab u noqdaan dadkii hogaamin lahaa ummadda ummadda dadkii hogaamin lahaa inay noqdaan culummadu inay noqdaan oo ay yani la soo celiyo dawrkoodii maaragtay khaas ahaan arrinta maanta soomaaliya ka taagan walaalayaal waxaad ogtihiin arrinta soomaaliya ka taagan arrin aada khatar u ah oo maanta lagu baaba-ay oo tansiir halkan aan joogno xerihii qaxootiga dhowr iyo to labaatan hay-adood oo gaalaha ka shaqaysa dadka kiniisad baa la dejiyaa kiniisad baa lagu qoraa kiniisad bay dhex fadhiistaan kiniisad baa laga soo qaadaa kiniisad baa la geeyaa intii soo hartay gabdhihii yaryaraa oo dhayli la kufsanahayo maalin kasta bal hadda yacni ayaan dhexdaas waxaan aadnay mombasa kolkii naloo sheegay gabdho soomaaliyeed oo teenager oo boqolaal ah oo inta baabuur lagu soo qaado lagu kiraynayo mombasa kolka inaan aadnay nagu khasabtay waan la dagaalano oo wixii la celin kara la celiyo oo wixii dadkoodii la raadin kara la raadiyo mujtamac dhan baa baaba-ay mujtamacaa baaba-ay maaragtay wax iska sheeg laguma daaweyn karo mujtamacaa baaba-ay waxaa lagu daaweyn karaa in maarkaysa culimmadu dawrkooda ay qaataan oo ay soo fadhiistaan oo ay galaan hawsha galaan ay galaan ayna banaanka ka hadlinine gudihii la tago oo dadkii wax la baro oo dadkii la toosiyo oo dadkii maaragtay ummaddu yacni ay hoggaan u noqdaan kii ku dhiman karaa ku dhinto kii ku noolaan karaa ku noolaado laakiin inayna noqonin maaragtay ummaddii dhibaatada maanta haysata oo baaba ah takfiir ah oo maaragtay yani tansiir ah oo maantay ma arkaysaa yani gabdhihii soomaaliyeed ee af cifada lahaa maantay ay noqdeen maaragtay waxa u geynayana laga yaaba inay tahay toban shilin oo ay rabto inay kun shilin oo ay rabto inay cunto ama ay wax ku gadato ay cirdigeeda u gadayso waxaas oo dhan waxaa keenaya dhibaatadaas oo dhan waxaa keenaya dowrkii culummada oo meeshii ka baxay oo maaragtay culummada dowrkoodii oo meeshii ka baxay haddaan soo duuduubo mawduuca waxaa loo baahan yahay daahiradan inxiraafka in la joojiyo in caqiidadii la ta'siiliyo in manhajkii la ta'siiliyo alqur'aan wasunna wamaa kaana calayhi salafu lumma in sidii loo qaato saxaabadii ay u qaadan jireen ayagiina loo raaco in diinta oo sida ay tahayna loogu dhego mafaahiimtan hadda laysku hayana in laga doodo oo dood la furo oo buxuud la furo oo ma garanaysaa culummadu ay buxuud furaan sabarna la yeesho mushkilada innaga ina haysata walaalayaal waxaa weeye sabar la-aan wey sabar la-aanna waxay keenaysaa dhibaato weyn bay keenaysaa wasbir calaa maa asaabaka ina dalika min cazmi alumuur haddii aan la sabrin ibnu ibnu ibnuljawzi abilfarad waad garanaysaan wuxuu leeyahay risaale la yidhaahda athabaat cinda almamaat qofku inuu sugnaado markuu go-ahayo dhimanayo risaaladaa wuxuu ku sheegayaa oday siddeetan jira oo safka hore ku tukada salaadda salaad kama tagto odagaas waxaa dhacday in wiil gabadhiisu dhashay baa dhintay wuxuu yidhi in allaha yucaanidu ilaahay waa mucaanid buu yidhi wiilkii noo dhashaba waa naga dilaabayo laa yatruku lana waladan kolka wuxuu leeyahy ibnuljawsi meeshii buu ku gaaloobay cumrigiisu waa siddeetan jir safka horuu ku tukanayay salaada caabid buu ahaa wuu gaaloobay siddeetan sana uu ku gaaloobay sabar la-aan baa u keentay sabar la-aan kelmaddaas sabarka walaalayaal marka sabarka waxa weeye waa arrin aada iyo aada u weyn in aan isu sabarno dhexdeenna inaan isu dulqaadanno qoloba qolada kale u dulqaadato hadalka la isugu dulqaato dooda la furo cilmiga la isugu dulqaato waxayna dul saaran iyo waxaan ufsaan u fakerayna isma leh waxaa loo baahan yahay marka inta isu nimaano inaan doodno oo kii khaldanna khaladkiisa qaato kii saxsanna saxdiisa qaato oo markaa dawlad islaam ah oo ummaddan haraysa oo soo celisa oo tansiirka joojisa oo zinada joojisa oo gaalnimada joojisa oo gabdhaha la gadaya joojisa oo qabiilka joojisa oo joojisa waxa socda oo dhan inta joojisa aan isugu nimaano hada wsala allahuma wslama cala nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbi ajmaciin in sha allahu tacaala raalli iga ahaada waa wakti dambe waa wakti dadku weligii waktigan oo kale ma soo jeedin dadku waa iska hurdaysan yihiin waa iska dhacdhacsan yihiin in sha allahu tacaala marka wixii su-aalaah ayaan ka jawaabaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu
جزاك الله خير شيخنا شيخ محمد جزاك الله خير الجزاء حضرت قيمك adigana allah baa ka abaalmariyo annagana allah nagu anfaco iyo muslimiinta oo dhan iyo intay khadka ku jirtay dhammaantood sheekana wakti dambe ayay idin tahay waxaa meesha noo yaalla su-aalo badan marka intii aan ka gaadhno ayaynu kasoo qaadanaynaa inta kalena culimo kale ayaa noo waa wadi karnaa su-aalaha waa wadi karnaa intii aan wadi karnaa wadna jazaak allah khayr sheekhana su-aasha u horeysa waa su-aal fiqiya weeye marka la weysaysanayo kabaha ma la masixi karaa maxaase shardi u ah arrintaas
kabaha masaxaadooda miyaa
ha marka la weysaysanayo kabaha ma la masixi karaa maxaase shardi ah
saddex shayba waa la masixi karaa sunnada way ku soo arooreen jawrabka oo ah sogsiga midkaad tidhaahdaan hufka oo maqaar ka samaysan iyo kabaha oo mulxaq oo la raaciyo saddexdaasba waa la masaxayaa waana sunno weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam bal waad aragteen kitaabkan ibn kitaabkan caqiida taxaawiya wuxuu ka mid dhigahayaa sunanta waaweyn oo qofka aan samaynin sideedana waxaa fiican qofku inuu xadiidka haddaad xataa aadan mar kasta wadaynin waxaa fiican xadiidka inaad mar ku camal fashid fii xayaatika marka wa nara almasxa cala alkhufayni waxa weeye waa in la masaxaa sunnadu waa saas qofka gurigiisa jooga habeen iyo maalin buu masaxayaa isagoo markuu geliyo isagoo daahira qofka musaafirkaana saddex habeen iyo saddex maalmood buu masaxayaa shardi ma aha sogsigu inuu khafiif yahay waa la masixi karaa jirkii haddii laga arko sogsiga waa la masixi karaa hadduu meel ka daloolo waa la masixi karaa waana u baahan tihiin saan umalaynaya wakti qaboobaad ku jirtaan iyo barafa marka sunnada qaata nabiga caleyhi afdal asalaatu wastasliim nacam
jazaak allah khayr sheekh su-aalkani wuxuu leeyahay haddii waalidku ilmihiisa uu ku yidhaahdo nacla waalidkaa ku yaal xaalkiisu sharci ahaan arrintaa muxuu noqonayaa qofkaas
waa qofkaasu waa ilaahay buu uga tawba keenayaa waayo soomaalidu waa kelmada ay iska barteen oo khaldan ulamana jeedaan waxaas ulama jeedaan laakiin hadday tahay lacnadii runta ahayd waa khatar wey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu ka digay qofku inuu hooyadii iyo aabihii lacnado wuxuuna ku fasiray xadiis saxiixa weeye inaad qof aabihii iyo hooyadii lacnadid kadibna adigana aabbaha iyo hooyada uu lacnado waa wax la yidhaahdo waad garanaysaan sad baab la yidhahdo sadu dharaa'ic baab la yidhaahdo wey baabka waxaa la yidhahda sadu dharaa'ic waxaa weeye masalan inaad qof hooyadii aabihii caydid oo markaa aabbaha iyo hooyada uu lacnado adaa usoo jiiday marka nebigu wuxuu calayhi salaatu salaam yidhi midkiin iyo aabihii hooyadii lacnadin oo nin aabihii hooyadii intaad lacnadin waa baab dhan oo la yidhaha sadu dharaa'ic waa baabka reebay laba gabdhood oo walaalaha in laysla guursado waa baabka reebay gabar iyo eedadeed in laysla guursado waa baabka reebay muslim islaynaya inay xaaraan tahay hub in laga dhex gado waa baabka reebay gaalada ilaahyadooda inaad caydid soos oo ilaahay marka ay wax ka sheegaan oo nebigooda caydid oo nebigeena caayaan waa baab la yidhaha sadu dharaa'ic oo baab dheer wey wallahu aclam
jazaak allah khayr sheekh su-aashan waa su-aal fiqya weeye qofkii ka waaya ama ay kala waayaan xaaskiisa caroor ma loogu beeri karaa ilmo minka ma loogu beeri karaa
nacam nacam culummada majmac alfiqhi way fatwoodeen in ilmo loogu beeri karo laakiin dawaabid buu leeyahy shuruud badan buu leeyahy waxaa la rabaa in la ta'kudo biyahan biyihii ninka inay tahay mararka qaarkood waxaa dhacda biyaha ninku inay daciif yihiin oo biyo kale lagu daro biyo adag lagu daro waxaa dhici karta biyo kale in loogu khaldo waa in meesha marka la yacni qofkan dumara biyaha lagu abuurayo waa inuu joogaa ninkii waa inuu biyihiisi inay yihiin u akidaa waa in arrintaas yani ma garanayo waa cilmi aanan aqoon u lahayn laakiin waxaan akhriyey majmac alfiqhi oo maka dawaabid bay arrintaa ka soo saareen marka waxaan idin leeyahay fadlan u noqda majmacii maka fiqiga ahaa arrintaa ugu noqda laakiin sharcan ma banaan tahay way banaan tahay sharcan arrin banaan weye nacam
jazaak allah khayr sheekhana su-aasha kale waxa weeye culimadu maxay go-aan midaysan uga qaadan la-yihiin xaaladda soomaaliya
arrintaa waan ka hadlay caawana waan ka hadlay insha allahu tacaalana waa lagu dadaalayaa waana waajib way jiraan caqabaad culimmada ka hor yimid culummada laftoodii baa intaasoo kooxood noqday oo caamaa wareeri jirtay laakiin hadda culimmadii waa wareer waxa weeye maaragtay intaasoo kooxood bay noqdeen mawaaqiftii way isbedbedelaysaa qofkii shalay wuxuu lahaa waxaan ahayn buu maanta leeyahay waxa weeye marka dhibaatadaana keenaysa weynankeeda iyo masaa'ibta inagu degtay calaa kulli xaal arrintaa hadda aad baa looga shaqaynayaa waxaanan jecelnahay culimo keliyana soomaaliya uma talin karto waxaan anagu yani arkaynaa in ummaddii soomaaliyeed meel ay joogtaba la isugu yeero oo culimmadii iyo waxgaradkii iyo aqoon-yahankii iyo dhalinyaradii kullu in la isugu yeero oo markaas sidii mazaqan looga bixi lahaa maaragtay calaa kulli xaal insha allahu tacaala culimmadu arrintaa way ku hawlan tahay doodeedana hadda way socotaa sida aad la socotaan shir baa jabuuti ka dhacaya january anugu shirkaa tafaasiishiisa ma hayo laakiin waxaan jecel lahay inaan shir qabano culummada soomaaliyeed oo dhan aan isugu yeerayno oo looga niqaashaya sidii xal loogu heli lahaa arrinta soomaaliya sidii walaalaha soomaaliya jooga loola doodi lahaa oo wiilasha da-yartaa loola doodi lahaa sidii ayaga loo toosin lahaa sidii waxay ku saxsan yihiin loo loo dhihi lahaa jazakum ullahu khayru waxay ku khaldan yihiinna loo dhihi lahaa waxaan waa ku khaldantihiin iyo wixii lamida nacam
jazaku llah khayr sheekh saa-iilkani wuxuu leeyahay waktiyada ciidaha muslimka qof gaala haddii uu hadiyadi siiyo ma qaadan karaa ama waktiyada lagu jiro iyaga ciidooda labadaa mid walba
qofka muslimka ah haddii gaalku ciidda uu wax ku siiyo waad ka qaadan kartaa maxaa jira wax xaquu weyneynaya wax xaqa weeye laakiin cagsigu waa baatil weeye cagsigu waa baatilo waxa weeye ciisa oo ilaah weeye ma weyneyn kartid maxaa jira waad ogtaa ciisa inuusan ilaah ahayn ma weyneyn kartid kaarna kama qaadan kartid hadiyadna kama qaadan kartid laakiin waktiga caadiga ah dariskaaga waktiga caadiga ah nabigu calayhi salaatu wasalaam wax waa u hadiyeeyey cumar baa u hadiyeeyey jubbadii nebigu siin jiray wax badan oo nusuusaa soo aroortay nebigu wiilkii yahuudiga aha waatuu ugu tegey qabri isagoo xanuunsan waatuu u tegey oo yihi yaa ghulaam qul laa ilaaha ila allah nabigu aley marka waxyaalo badan oo nusuustaas ah oo waadixa marka waktiga aan lagu jirinin diimahooda iyo wixii aan diimahooda la xiriirin wa waad ka qaadan kartaa hadday xalaal tahay khamri meel lagu cabayo ma fariisan kartid meel khansiir lagu cunayo ma fariisan kartid maa-ide khamri lagu shubayo oo xataa wakti aan diin ahayn inaad fariisatid xaaraam weeye meel khansiir ay ku cunayaan inaad la fariisatid xaaraam weeye waxyaalaha noocaas oo kalea ma banaano nacam
jazaaka allah khayr sheekhana saaxiibkani wuxuu leeyahay sheekhow gabadh baa waxay ku keentay waddankan aan joogno dumaashigeeda ay waxay ku keentay inuu yahay ninkeedii xaaladdaa sharcigu wuxuu noqonaya
waa khalada ilaahay uga tooba keenayaan waa musiibo lagu wada dhacay ummadoo dhan ku wada dhacday marka taas waxaaba ka daran ba aan aragnay dad nin hooyadii ku keenay xaas qaar baa walaashood xaas ku keenay qaar baa maaragtay marka ilaahay a looga tooba keenay waxaas waa wax khatara hana isfureen oo de awalba guur saxa ma jirin warqadii ha kala qorteen yayna u noqonin ilaahayna ha uga tooba keeneen caza wajal
jazaak allah khayr khayr aljaza fadila sheekh sheekh saa-il baa wuxuu leeyahay sheekh maxamed su-aasheeda waxay tahay arrin aan inta badan laga hadlin dhibaato taagana ah in ninka muslimka ahi guursan karo afar haweena arrintaas haweenku kuma qanacsana waxayna ka jecel yihiin in aan lala guursan haddii lala guursadana la kala tago oo ay dhahaan ninka ifur arrintaa maxay diinta qabtaa
dabcan shareecada islaamka waxa ilaahay uu jideeyey in qofka ragga afar dumara uu guursan karo cifu u guursanayaa gabdhihii oo u masruufayo o u danaynayo u guursanayaa ummaddii inuu badiyo tanaasaluu takaasaruu tanaakaxuu fa innii mukaahirun bikum alumam ummaddii in la badiyo sawaadkeediibuu u guursanayaa ummaddii islaamka la badiyo oo dad jihaado iyo dad waxbarta lasoo saaro waa mashruuc weeye afar in la guursadaa waa mashruuc bidawaabidiha wa shuruudiha hadduu qofku cadaalad u samayn karo hadduu masruuf u awoodo hadduu maanta ma arkaysaa uu dejin iyo iyo u awoodo waxyaalihii aad garanaysaane shareecadu ay sheegtay bal gabadhaanu h habeen bay ku leedahay hal habeen bay ku leedahay afarta habeen waaad waxaa dhacday waktiga cumar radi allahu tacaala canhu haweeney baa u timid oo waxay tidhi ninkaygu maalintii oo dhanna waa sooman yahay habeenkii oo dhanna salaad buu u taagay cumar marka wuxuu yidhi muu fahmin inay dacweynaysa wuxuu yidhi alla nicma zawju zawjuka bu yii alla ninkaagu fiicanaa buu yidhi nin kacab ilasad ilyamani la dhihi jiray oo meesha joogay baa wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin iyaduna waa dacweynaysaa adna waad u ammaanaysaa markaasu wuxuu yidhi saaad u fahamtay orod soo kala xukun dhex markii la marayay ayay gabay tiriso waxaan ka xasuustaa daakiradeedu waa daciife alhaa khaliiliya can firaashii masjiduhu nahaaruhu wa layluhu ma yarqudu falastu fii amri nisaai axmedu waxay tihi masaajidun buu isaga jiraa wixii rag iyo dumar udhexeeya kuma mahadiyo bay tihi kuma waxba kuma qaba bay tihi kacab ilasad alyamani ninkiibuu u tego masaajid ku jira wuxuu yidhi war qofkii dumarka ahayd way kaa sheeganaysaa sida soomaalidu ay la soo boodaan bu wuxuu yidhi marasho iyo masruuf miya iga weyday buu yidhi am min tacaamin aw kiswatin buu yidhi ma cunto iyo waxay xiratay iga weyday buu yidhi waa siiyaaye kolkaasuu ninkii asna waa gebiyey ninkii masaajidka ku jiray wuxuu yidhi zahadanii fi nnisaai wa fi lxajal inumru'un adhalanii ma nazal fii suurati annaxli wa fi sabci tuwal wa fii kitaabi illahi takwiifun jalal wuxuu yidhi qur-aankii baa i cabsi geliyey buu yidhi marka waan iska baqay buu yidhi cibaadaan u go-ay waxaan uga jeedaa maxalu shaahidku hadalkan soo socdo wey ninkii kacab ilasad alyamani wuxuu yidhi ina laha calayka xaqan ya rajul nasiibuhaa fii arbacin liman caqal factihaa daaka wadacanka alcilal afartii habeenba habeen bay kugu leedahay buu yidhi saddexdan kale saddex dumar oo maqan baa leh buu yidhi horta gabdhaha warkaan ha loo sheego gabdhaha warkaan ha loo sheego saddexdan habeen saddex nin oo kale saddex dumar oo maqan baa leh buu yidhi marka midaanayta way noolaanaysaa adna waad noolaanaysaa midaan carruur bay dhalaysaa adna waad dhalaysaa midaan way cunaysaa adna waa cunaysaa ko waxaase maaragtay hadda daahirada aada u badatay ah ninka soomaaliyeed halkan buu kusoo tuurin nairobi meel southea la yidhaahday kusoo tuuraan wuxuu leeyahay carruurtaan usoo shaqaynin dib buu u noqonin mid yar buu guursanaya hadda annaga waxaa nagu soo batay gabdho baabuur wadaad baa habeen dhawt waxaan ku yidhi gabdhahan indhaha shareeran oo baabuurta waaweyn wata sauti kumaan arki jirin maxay yihiin wuxuu yidhi sheekh waxay wataan ma garanaysaa kullu waa masayrtir buu yidhi markay masayrto xaggii baa gabar yar lagu guursaday soo ma aha gaari buu usoo gadayaa halkan marka gawaari masayrtir bay ku wataan gabdhihii marka waxa weeye arrintaas yani gabdhahan midii halkaanay ku baaba'aysaa xagga mid cusub baa lagu qaatay wixii oo dhan madaxa iskula jiraan waxaa la doonaya halkan waxaa kaloo jira dumarku fitan iyo sixir iyo ninku inuusan ila guursan waxaas xaq ma aha ninkan waxaa la doonayaa inuu ka shaqeeyo cadaaladii iyo tarbiyadii carruurta iyo wada wadaqabkii iyo wada noolaanshihii iyadana waxaa laga doonayaa inay waxaan ka baxdo nidaamkan gaalada oo ah hal nin baa iqabaya keligay hal nin baa keligay iqabaya oo gabdhihii kalean cunaqabataynaya arrintaas sax ma ah wallahu aclam
jazaaka allahu khayra jaza sheekh maxamed saa-ilkan wuxuu leeyahay su-aashayda waxay tahay text message ayaan helaa magacyada allah ama duco inta lagu soo diro lagu odhanayo shan toban ama shan iyo toban qof u dir intaa oo daqiiqo ama intaa oo saacadood gudahood isbeddel khayr ah ayaad arki haddii kalena wax xun ayaad arki haddii aad diri weydo arrintaas maxay diinta ka ogta
waxaas waa waa min acmaal almubtadica mubtadicada ayaa waxaa ku shaqaysta khayr baad arkin iyo shar baad arkin s m s khayr iyo shar midna ma keeno marka waxaasa rumaynina iskana ilaaliya waxayna u badan yihiin boqol kiiba sagaashan wax beena waxaas maaragtay haddaad faafisid caawa waxaad arki doontaa waxaasaad helaysaa waxaas waa waa wa khusacbalaad wey waxaas iska ilaaliya ha rumaynina waxaas
jazaaka allahu khayr jaza sheekh saa'ilkan waa gabar waxay leedahay sheikhow aabbahay oo aanan arag muddo dheer ninkaygiina uusan ikaxayn karin ayaan rabaa inaan arko oo soomaaliya ku soo arko ma bixi karaa oo arrintaas daruuro ma noqonaysaa oo sharcigu mayo ogolyahay jazaaka allahu khayr
ninkaaga la joog ninkaaga la joog ninkaaga la joog baan ku yidhi gabaray ninkaaga la joog aabbahay baan arkayaa waxaan soo goynayaa toban dal toban diyaaradood baan diyaaradda haddii lagugu kufsada ka waran diyaaradda hadda waa la isku kufsadaay diyaaradda imaaraadka oo philibiin u socota akriya emirates airlines dumar badan baa lagu kufsaday musquulaha lagu kufsadaa kuraasaa lagu kufsadaa marka waxaa nebigu xaaraantinimeeyey caleyhi afdal asalaatu watasliim adigu ha furin gurigaaga joog ninkaaga la joog aabbahaad camera t v-gan hadda isku arkaysaan isku arka haddaa araggiisa rabtid t v soo fariisi ku arag haddaba waa la isu jeedaa maaragtay ama telefoon u dir ama dhaqaalo u dir aabbaha laakiin aabbahay baan aadaya ninkaygii carruurtaydii baan ka tegaya oo keligay baa safraya oo nusuustii baan ku tumanaya arrintaa arrin saxa maaha arrin banaana maaha arrintaa markaa ninkaan guursatayna waa wareegta hawshaadu mas-uuliyaddii ninkaanay ku wareegtay aabbaha waad ka wareegtay nacam
jazaak allahu khayr sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay taxi baan wadaa qof kaloo taxi ama wadaa ama dad badan oo tagaasi wadana maanta masaajidka way soo wacayeen maadaama lagu jiro xilligii christmaska marka saa'ilku wuxuu leeyahay haddii qofka aan qaado inta tibi siiyo yidhaahdo christmas u qaado qaarna waxay leeyihiin waxay kasta marku leeyihiin merry christmas markay naga sii degayaan marka maxaan arrintaa ka samaynaa ma- maxaan ugu jawa- ugu- ugu jawaabi karraa ma maxaan dhihi karraa customer service-kan waxaa ka mid a in halkan ah, prediction in la sameeyo oo dadka macnaha si kamarkista policy bare qaab loola dhaqmo su-aasha horena waxay ahayd eh, wixii la isiiyo oo christmas u qaadan la yidhahdo ma qaadan karaa
sheekh horta wixii anigu wax badan kama fahmayo laakiin wixii e- e- kaar uu ku siiyo ninka tagsiga ka degaya ha ka qaadanin ha ka qaadanin qaadan maya dheh ma arkaysa merry christmas haddii lagu yidhaahdo ha yeelin yacni ka shib ka dheh ha u jawaabin oo ma arkaysaa e, wixii dhaqaaqaalo la xiriira christmas oo lagugu siinayo adigu waad garan kartaa diin baad leedahay hadday wixii maa jaa-aka masalan tagsiga caadiga ah qof baad qaaday tagsi caadiyaa tahay wax ziyaadahu ku siiyey maa jaa-aka min gayri su-aalin walaa istishraafi nafsin fakhudhu buu yidhi nabigu caleyhi afdalu salaatu watasliim waxay laakiin wixii diintooda lagugu siiyo fadlan ha qaadanin arrintaa ma banaano nacam
sheekh saa'il baa wuxuu leeyahay sheekh waxaad ah, noo sharaxdaa acmaasha qalbiga haddii qalbigaaga ficil xun ku jiro oo aada rabto inaad fuliso eh, ha noqdo eh, tuugo ama zino ama khiyaano ama wax la mida oo aadan fulin oo ay ku hirgeli weydo dembigaas ma laguu qorayaa
hal dembi baa lagu qoraya hal dam- eh, qofku hadduu ficil xun ku fakaro oo u sacyo ku dhaqaaqo hal dembi baa loo qoraya haddii uu ku fakaro uusan waxba ku dhaqaaqinna ilaahay waa kafuur weye waa raxiim weye haddaad wanaag ku fakartidna toban xasanaa laguu qoraya marka waxaa weeye eh, eh, wixii naftu kuugu sheekayso oodan ku dhaqaaqin ood ilaahay uga tooba keentid waxba laguu qori mayo insha allahu tacaala marka wiswaaskana ha layska ilaaliyo wiswaasulqalbiga ha layska ilaaliyo waxa xunoo lagu fakerayana ha layska ilaaliyo wax wanaagsanna ha lagu bedelo waxyaalaha sifeeya qalbiga sida eh, ibnu cuthaymiin uu sheegayo subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim waxay baabi'isaa wiswaasoo dhan waxay baabi'isaa waxa lagu fakerayo xun oo dhan kelmaddaasaa tirtiraysa subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim bal tajribeeye idinku isku daya yoonkii inaad boqol goor tiraahdid ama inti aad awoodid tiraahdid wax wiswaasood er- arkaysid male buu leeyahay sheekh eh, sheekh ibnu cuthaymiin raximah allahu tacaala
جزاك الله خير الجزاء آه، شيخ محمد آه، سائلكم وحوليه هي شيخ آه، إلهي خير كسيو وحد كجرتي آه، علمود ووينيد آه، صوماليا آه، تقي وعلماء كلا ومسلمين نجيي آه، سنتكي لبدا كون إيو سقالك بلو جيدا هدي أنا إلو سنين آه، arrimahaas awoodeen wax kamaanaan maqlin آه، natiijadii iyo meeshay ku dhammaadeen marka howlahaas xaggee ku dambeeyeen
Eh, anigu culummadii soomaaliyeed kuma jirinin waxaan eh, anagu ahayn qolo caalamulislaami culummo ay isku soo dartay oo lix baan ahayn shan nin oo waddamada khaliijka ka socday aniga haddaan xamar tagnay eh, waxaan ku bilownay w- ninkan la yidhaahdo markaas sheekh shariif waa markuu soo degay maalintii isniin buu soo degay duhurkii maqribkii baan u tagnay ilaahay baan xasuusinay waxaan ku nidhi waxaan aad jabuuti kusoo dhoodhoobtay kuu socon mayso wax kuu soconaya ma ahan nimankii aad wax ku noqotay ee walaalaha ahaa ee mujaahidiinta ahaa ku noqo wax ku darso iyagaad wax ku noqotay arrintaas nagama garaysan nagamuu garaysan annaguna arrintaas waan kala hadallay isniin aad baan ugala hadallay kadib waxaan u tagnay niman la yidhaahdo xisbulislaam oo afgooya marka aan ugu tagnay nin la yaha cumar imaan baa madax u ahaa warqad buuna siiyey lix qodob ku qoran tahay lixdaa qodob haddii la keeno waxaa ka mid a baarlamaanka in la kala diro dawladda in la kala diro in maaragtay maxaa la yidhaahdaa shareecada islaamka la dabaqo in adugu lix qodob bay noo qoreen dee hadda ma xifdisani warqadii guriga iga jirta ay noo qoreen waxaan ula tagnay sheekh shariif ninka la yidhaahdo wuu nagu gacan sayro wuxuu yidhi waxaan waxba kama jiraane la taga kadib waxaan la fadhiisanay kuwa qoladan da'yarta ilaa afar goor baan isleeyahay baan la fadhiisanay inaan tusaalayno ayaga laftooda in ayna keligood soomaaliya ayna xal u noqon karin ay u baahan yihiin mu'miniinta iyo culummada iyo muslimiinta muddo dheer baan la doodaynay niman dhalinyaraah oo yacni dadaalaya bay ahaayeen laakiin aragtidoodu waxa hadda socda umay jeedin aragti ka dhow bay arkayeen adigu safartaas saasay ahayd safar labaad baan ku noqonnay oo haddana lixdaeedii haddana waa isku daynay waa si adag baan isugu daynay markii dambena hadda yacni anigu waxba inaan sheega ma rabo waa li waddanka ka baxa oo qoladii dawladda baa yidhi waddanka ka baxa dad dhinaca baa tihiin dhinac baad u janjeertaan marka saasaan waddanka uga soo baxnay kumana aanaan guulaysan wadahadalkii aan aan wadnay kumaanaan guulaysan waxaana iigu muuqatay inay ka socon weyday dhinaca nimankaanay dawladda sheeganaya sababta waxa weeye niman aan tukan oo shan boqol oo baarlamaan lagu sheegayo oo qaarkood ayna tukan oo qaarkood cilmaaniyiin qaarkood shareeco aan jirin baan dabaqaynaa iyo shacabkaanu waxay usoo dagaalameen diinta ilaahay waana u diyaar shacabka islaamku nin kastoo maanta soomaaliya yimaadana waxaa laga doonayaa inuu diinta ilaahay ku dabaqo marka insha allahu tacaala mawduucaas lacalla wakti kale aan u helo waa isku daynay intii tabarteeda ah arrinta soomaaliyana haddee keligaya iskumaanaan dayne dad badan baa isku dayey waana arrin mucaqad oo arrin aada u adag weeye ilaahay baa fududayn kara subxaana wa tacaala
jazaaka allahu khayr aljaza fadiilat sheekh maxamed sheekh saa'ilkana wuxuu leeyahay waxaa jira dad dhalinyaro ah oo cilmiga aan weli baran ama aan xataa tulaabul cilmi la dhihi karin mararka qaarkoodna laga yaabo inay ku wareeraan xaaladaha soomaaliya iyo arrimaha la xiriira ayna dhici karto inay marmar ka soo baxaan hadallo macnaha adag oo xagga culimmada ay ku leeyihiin sida in ama nifaaq ku tuurayaan ama hirjaa ama waxyaabo la mida raggaasna mustawaha cilmiga ah waa dad macnaha tuwaylab cilmi la dhihi karo ama kasii hoos marka maxaad ugu naseexaynaysaa culamaa ul umma khaasatan culamaa kibaar fi somaal dadka hadalada gefka ku oranaya maxaad ugu naseexaynaysaa
horta intaan qoladaas u naseexayn culummada laftooda aan u naseexayn lahaa waxaan dhihi lahaa culummada waxa ay sheegayaan diin ha ku saleeyeen ma arkaysaa iyagana si aan ayagana wax looga oo loo durinin waxay sheegayaanna ha sugnaadeen luqadday adeegsanayaanna ha noqoto luqad saxa oo maaragtay provocation iyo ku samaynayn kuwaanayta yaryar kuwaanayta yaryar haddii la provogareeyo hadde iyaguna waa niman bini aadamka o dhan baa u samaysan inuu isdifaaco taa waa qodob qodobka labaad waxaa weeye nimankan dhalinyarada oo culummada maagaya kelmaddiida habi un baan u sheegi lahaa luxuumu alculamaa'i masmuuma culummada hilibkoodoo la cuno waa sumaysan tahay qofka culummada hilibkoodisa cunana ilaahay wuxuu yacni caaqibo uga dhigaa su-ul khaatima khaatima xumi buu ku dhintaa khaasatan anigu hadda islii xaafadan ma degeni aada ugama warqabo dadka soomaalida dadkan muslimka kalean wax u akriyaa oo baraa laakiin waan maqlay culummadii waaweyneyd in la maagayo oo culummada marka culummo magacoodu fadligooda iyo cilmigooda iyo diintoodu ay meel gaadhay hadal qof yiri kuma soo noqon karo hadal qof yiri marka culummada noocaas oo kale ah wax ka sheegoodu waa khatar wey waa diin xumi waxaa lagana yaabaa inuu cirib xumi kuu keeno khaatima xumina kuu keeno wiilashaa dhalinyarada waxaan leeyahay walaalayaalow culummada wax ka sheegooda iska daaye haddaad wax caddaynaysid oo wadaadadu wuxuu khalday wadaadku waxaad isleedahay wuu khalday caddee cilmi ahaan u caddee laakiin in culummada wax laga sheego arrintaa xaaraam weeye arrintaa xaaraam weeye arrin bannaan ma ahan buhtaan weeye ifki weeye weliba culummadii ummadda indhaha u ahayd oo waxbaraysay haddaad maxaad faa'iidaysaa culummadii iyo iyo dadkooda haddaa iska hor keentid culummadii iyo dadkay waxbarayeen markii la iska hor keeno maxaa laga faa'iidaya burbur iyo baaba unbaa ka imaanaya arrintaa mas'alo khatara wey nacam
jazaaka allahu khayr aljaza fadiilad sheekh maxamed sheekh saaikan wuxuu leeyahay qofkuu shaydaan qalbiga waxyaabo shirki ah kaga soo ridayo balse aan isagu aaminsanayn ma ku gaaloobayaa see buuse isaga difaaci karaa shaydaanka shirkiyaadka qalbiga uga soo riday
arrintaa nabiga ka hadlay calayhi salaatu wasalaam naftu waxay kuugu sheekayso waa un iska difaacaysaa bes laakiin ku gaaloobi maysid naftu waxay kugu iswaasiso ilaahay waa ka kor yeelay ummadda maa xadatat biha anfusaha wixii naftaadu ay yani ummadda ilaahay yaa abuuray ama mararka qaarkood inuu wiswaas ilaahay kaa geliyo warar arrimo arrimahaas laguma gaaloobayo arrimahaas laguma gaaloobayo ilaahay un uga tooba keen ilaahay xasuuso qur-aanka iyo adkaarta u noqo intaas weeye maaragtay arrimaha laguma gaaloobayo calaa kulli xaal nacam
jazaak allahu khayra jaza fadiilad sheekh maxamed waxa weeye xadiidka wuxuu ahaa xasan qofku inuusan kuna hadlin kuna camal falin baa shardi ah waxaad naftu kuugu sheekayso inaadan kuna hadlin kuna camal falin haddaad ku hadashid ama ku camal fashid waad ku dhacday shabakadii shaydaanka nacam
jazaak allahu khayr sheekh sidoo kale waxaa iyagana khad ku jira masjid khaalid toronto oo life sidan kale ula socda muxaadarada saa-il ayaa marka wuxuu leeyahay sheekh ma banaan tahay qofka ragga ah haddii ragnimadu ka daciifto inuu isticmaalo daawooyin iyo waxyaabo caawinaya
nacam sharcan way banaan tahay hadday wax xalaala tahay sharcan way banaan tahay shaygaas hadduu shay xalaala yahay waa u banaan tahay inuu sideedana hota qofku inuu shahwaani noqdo oon waxaanu iska badsado oo yidhaahda shahwo un baan ku noolaanayaa iyo maaragta haddii wixii ilaahay kuugu talagalay sheekh mucaawiya nin la dhihi jiro aadaan u jeclaa iga dhintay ilaahay jannadii firdows ha ka geeya ayaa arrimahaas ka hadli jiro wuxuu yidhi waxaagu waa un wax go-ane wixii ama ama dadeji adigu ama ama waxaaga kaydso marka haddaa waxaagii dadeji sidood baabi'isid hadhowto meelahan orordin maxay ku faa'iideynaysa marka calaa kulli xaal daawada way bannaan tahay bishuruud shardiga koowaad waxaa weye wax xalaala waa inuu yahay shardiga labaad waxaa weeye waxaan waa inuusan acraad lahayn daawooyinka qaar baa dadkii indhaha ka ridaa la yidhi qaar baa keliyihii fariisiyey qaar baa maaragtay yani adig acraad oo maaragtay boqol cudur kugu ridaya marka waxaanayto shayga dabiiciga ah oo ilaahay ku abuuray wax kaaga wanaagsan ma leh wax kaaga fiican ma leh calaa kulli xaal hadduu shaygu yahay shay xalaal ah oo noocaasa way bannaan tahay culummaduna way banneeyeen wax hadda yacni reebaya reebayana ma jiraan arrintaa wax reebaya ma jiraan laakiin bidawaabidiha nacam
jazaak allahu khayr aljaza fadiilad sheekh maxamed ilaahay subxaana watacala ha ku barakeeyo su-aale aada u fara badanna waan ku weydiinay oo fiqi iyo dhinac walba isugu jira waaqic waxaan rabnaa akhiiran insha allah inaad kelimaad dardaarana insha allah aan kusoo khatino qolay tafadal sheekh
naftayda iyo walaalaha maqlay oo dhan waxaan u dardaarmaya cabsida ilaahay caza wajal waxaana leeyahay manhajkii salafka hala qaato alqur'aan wasunna wamaa kaana calayhi salafu lumma oo saxaabadii manhajkii ay haysteen ha loo noqdo qabiilka waxa la yidhaahda ha layska ilaaliyo qabiilka soomaalidu waa diin wey wax ka sheega qabiil ina min afra alfiraa an yahjuwa arajulu qabiilatan biasriha nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dembi la gala waxa u weyn inaad tidhahdo ree hebel waa saas ree hebel waa saas kow inaad qof qabiil ugu fahamtid oo tidhahdo anaa kaa qabiil fiican inaad jeclaatid qabiil inuu baaba oo kaaguna sii jiro arrintaa qabiilka oon meel la ku istaagaynin waxaa dhici karta xataa xaaskaaga iyo adigu inaad laba qabiil kala noqotaan ilaahayna wuxuu yidhi hunna libaasun lakum waxaa dhici karta mid baa lasoo wacaya waxaa la leeyahay tuule heblaa la isku laayo gaalkacay magaalayaa la isku laayo wuxuu leeyahay inkaarqabtadii baa soo jeedee igu soo celi intay ka seexanayso maxaa jira iyadana waa qabiilka qabiil kale weeye waxaas waxaa laga yaabaa diinka bax inay noqoto arrintaa qabiilka naftaydana waan uga digayaa idinkana waan idinka digayaa ha raacinina qabiilkiina waxaa raacdaan diinta ilaahay caza wajal midda labaad waxaa weye walaalayaalo isu sabra oo isu dulqaata oo isfahma oo wada hadla oo wada hadla bini aadamku hadday wada hadlaan hadda waxaa weeye arbacadii waxaa la iga yeeray meel ee jubba arbacadii hadda waxaan soo gaaray magaaladan shalay oo jumca waxaan ku maqnaa jubba saddex habeen waxaa ii yeeray majliska culummada suudan koonfurta suudan oo hadda go'aysa shakila-aan inay go'ayso marka waxaan la fadhiisanay ninka madaxweynaha sheeganaya aniga iyo nin la yidhahdo alprofessor buusaciidi oo muslimiinta kenya madax u abaana la diray haddaan la fadhiisanay nin waxaa layahay salvakir baa le ninka madaxweynaha u iyo nin madaxweyne ku-xigeen oo a la yidhaahdo rayaak mashaar muslimiinta intay fadhiyaan ayagiina intay fadhiyaan dawladda annagina waa dhex fadhinaa waa wada hadal siinaynaa hadalkii waxaa ku jiray war haddii la wada hadlo waa la isfahmayaa understanding baa imaanaya haddaydaan wada hadlin laakiin idinkuna tidhaahdaan muslimkaan carab baana dulmiso waan waan dulminaynaa ayaguna hub soo qaataan sidii soomaaliya oo kale muslimkiina nala ka laayo waxa wey waa la baaba'aya sideed waxaan uga jeedaa wada hadalku waa muhiim inaad wada hadashaan oo wixii ama soomaaliya ha noqoto ama arrimihiina ha noqoto aa ka wada hadashaan ood isfahamtaan waa arrin muhiima wey waxaan dhihi lahaa oo kale ee doodda caqiimka ah iyo dhanniga xun iyo shakiga iyo xasadka iyo xiqdiga in la yska daayo in la yska daayo oo laysu sabro o laysu dulqaato aada isu dulqaadataan qofkii hadalku yidhaahda haddaa hadal ugu jawaabtid wa wixii ma dhammaanayaan xiqdi iyo xasad iyo xumaan iyo waxaan maaragtay aan go-aynin inaad iska ilaalisaan hamigu ha noqdo sidii soomaaliya xal loogu heli lahaa oo ummaddii loo soo celin lahaa insha allahu tacaala ummaddan midba meel lagu dilayo midba meel lagu baabi'inayo lagu gaalaysiinayo sidii ay usoo noqon lahaayeen dawlad islaama oo diinta ilaahay ku dabaqda loogu noolayn lahaa insha allahu tacaala hada wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi ajmaciin
jazaak ullah khayr fadiila sheekh maxamed sheekh waxaana soo gaartay in jaamacad aad ka samaysay kenya jaamacad al-andalus la yidhaahdo marka adigoo soo koobaya maxaad jaamacaddaas naga siin kartaa information
way jirtaa meel afartan iyo lix kilomitr u jirta nairobi hadda boqol iyo toban qof baa joogta sanadkii hore konton baa shan iyo soddon kuliya shariicay dhameeyeen sana uula shan iyo tobanna dadkii soo islaamay oo fonfor ka baxay af ingiriisa sanad luga carabiyay qaateen sanadkaana lixdan baan ku darnay yani shan iyo labaatan dadkii soo islaamay ah oo dhalinyaro ah fonfor ka baxay oo ragga iyo shan iyo soddon kuliyad shariica sana uula ah in sha allahu tacaala hadda sanadkii labaad baan bilaabnay shan iyo tobanka january baan bilaabaynaa manhajka jaamacatulimaan baan ku dhignaa muhiimada ugu weyna waxaa weeye maadada diinta islaamka waddankan iskuullada waxaa ka dhiga gaalo waxaa muhiimada iigu weyn aan arkay markaan magaalo busiya la yidhaahdo tegey haweeney kirishtaana oo diinta islaamka carruur u dhigaysa oo nebiga caayaysa caleyhi salaatu wassalaam kolka ayaa waxaan ku fakeray inaan macallimiin soo saaro ilaa dhowr boqol oo macallin oo diinta islaamka dhiga oo afar sano marka luqadii carabiga iyo ingiriiska iyo sawaaxiligana way bartaan combyuutarkana way bartaan haddana waxaan jecelnahay kulliya tarbiya inaan ku darno waxaa weye marka insha allahu tacaala way furan tahay dhismaha dadka localka ayaa hadba wax ka gurnaa waan dhisnaa hadba waxaan ku darnaa qolol laakiin qolyo carabana way dhaheen waan idin saacidi doonaa laakiin ilaa hadda wax nooga yimid muslimiinta dibadda ma jirto waagii dhaweyto cabdiraxmaan sheekh cumar wadaadka la yidhaahdo uu noo yimid waxaan ka codsanay reer minnesota iyo reer canada iyo reer ohio inay ardada soo islaamtay sponsor gareeyaan sababtoo ardada soo islaamtay sanadkii waxaa ku baxa siddeed boqol oo dollar ardaygii jiifkiisa cuntadiisa sanad kaamila waa lacag aada u yar weey marka ardaygii aabbana male iyo hooyana male uu u noqdo waa keligiis waana ardo aada u wanaagsan oo kenya oo dhan ah ilaa xataa turkaana ku jira oo xaafidulqur'aan ah nin laba sano qur-aanka ku xifdiyey baa ku jira calaa kulli xaal insha allahu tacaala wixii aad u geysan kartaan ama qalin ah ama combyutar ah ama boog ah ama noocay rabaan ha ahaadeena jazakum allahu khayran waxaan hadda kaloo samaynay macad la yidhahda macad urashidaat xaafadda mugoya ama southsea oo gabdhaha ah isagana maaragtay laba qaybooda gabdhaha teenage-ka ah u badan gabdhihii dibadda laga keenay oo guryaha lagu hayo inaan xerayno galabkii ilaa habeenkii wax dhigtaan taxfiid iyo iyo qur-aanka iyo sunnada iyo luqadda carabiga iyo shareecada islaamka qaybna ay tahay machad diblom sanad ah oo luqa carabiya ah iyo waxaan samaynaa luqadda carabiga oo lagu baranayo min khilaal addiin marka insha allahu tacaala labadaaba way socdaan waxaana jecellaha ilahay inuu nagu gacan qabto insha allahu tacaala wabilahi tawfiiq
jazaak allahu khayr aljaza sheekh maxamed ilahay subxana watacala waxaan ku baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka kugu daro xilliga dambe aad noo soo jeedo daalkaaga inuu kuugu jazeeyo kuugu bedelo janno annagana ilahi subxaana watacala inuu nagu anfaco